asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kulan wacan dhegeystayaal lamaantiina gobol baa joogtaan si walbaad ino maqlaysaan halkan waa star f m hodka gobolka waqooyi bari waxaad kusoo dhawaataan xubinta wargeysyada alaaba subax walba isniin ilaa jimcaha ayaad ka dhegeysataan halkan star f m waa subaxnimo arbaca taarikhdu waxay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha labaad ee februaayo sanadku waa labada kun labaiyo labaatanka waxaan si toosa u gudagelaynaa ama eegi doonaa qaar ka mid a wargeysyada dalka ka soo baxa iyo waxyaabaha subaxani ay daabacayaan anigoo ah musa ismaaciil ayaa idiin soo jeedin doona waxaan ku bilaabayaa wargeyska daily nation ama eegaya wargeyska daily nation iyo waxyaabaha subaxani uu qorayo ama uu daabacayo dhegeystayaal booga ugu horee wargeyska waxa uu soo qaatay sawirka hogaamiyaha dalka uhuru kenyatta isaga oo markaasi ku labisan dharka ciidanka waxaana uu markaasi oo sidoo kale salaanta saaraya waxuuna leeyahay maanta oo ah taarikhdu ay ku beegantahay saddex iyo labaatanka sidoo kalena maalin arbaca ah madaxweynaha waxa uu kulan la leeyahay siyaasiyiinta ganacsatada sidoo kale guud ahaan shacabka ku nool halka iyo gobolka baartamaha ama gobolka mount kenya waa halka isaga uu kasoo jeedo xarunta state lodge ayuuna kula kulmay masagana state lodge loo yaqaano ismaamulka nyeri dhegeystayaal waxaana leeyahay waxaa maanta uu madaxweynaha bilaabi doonaa mid ka mid ah ama waxa uu noqon karaba arrintiisa ugu weyn ee cidda hogaanka kala wareegeysa sidoo kale sidii uu uga shaqeyn lahaa cidda isaga bedelaysa waxaa leeyahay wuxuuna maanta wajihi doonaa gobolka mount kenya gobolkaasi oo waxa uu leeyahay wargeyska maalmihii lasoo dhaafay ama muddooyinkii dambe u janjeerayay dhankaasi iyo ku-xigeenkiisa william ruuto waxa uu sidoo kale wargeyska leeyahay wiilkan waa uhuru kenyatta ayuu ku jeedaa oo sidoo kale ah wiilka uu dhalay madaxweynihii ugu hore ee waddanka muse kenyatta waxaa sidoo kale uu yahay mid ku hadla afkaasi iyo kikuyada si fasiixa ugu hadlaya ayuu wargeesku leeyahay oo sidoo kalena yaqaana sidii dadka loo soo jiitay ayuu leeyahay wargeyska dabcan waa hadallada uu ka qorayo maanta kulanka iyo madaxweynaha uula kulmayo shacabka iyo sidoo kale siyaasiyiinta hogaamiyaasha ganacsatada si guud odayaasha kasoo jeeda gobolka bartamaha ama mount kenya bog afraad ayuu wargeyskan warbixintan oo faahfaahsan ku qorayaa dhegeystayaal waxa uu leeyahay gobolkan sidoo kale waa labaatan sano ka hor wuxuu ula jeedaa labadii kun iyo labadii ayuu wuxuu leeyahay wargeysku diiday ama iska diiday inuu u codeeyo uhuru kenyatta taas beddelkeedana waxa ay u codeeyeen mwai kibaki sidoo kale labadii kun iyo toddobadii si la mid ah mwai kibaki ay u codeeyeen ayuu leeyahay waa gobolkan laakiinse labadii kun iyo saddex tobankii labadii kun iyo toban iyo toddobadii halkaasi ka helay codadka ugu badan iminkana waa ninka isagu halkaasi lagu dhaarto ee ay shacabka isha ku hayaan ayuu wargeysku leeyahay maantana waa la eegi doonaa ayuu yiri wargeyska waxyaabaha ka soo baxa iyada oo kulankaasi laga rajeynayo amaba midkan uu noqon doono waa turning point waxa loo yaqaano ama meesha ay markaasi kasoo ka bilaaban doontoba siyaasadda gobolkaasi iyada oo la rajeynayo sidoo kale in madaxweyne uhuru kenyatta uu halkaasi ka gado shacabka hogaaminta amaba madaxweynenimada ama madaxtinimada ama siyaasadda raila odinga ayaa laleeyahay sidoo kalena u caddeeya bal isaga iyo ku-xigeenkiisa william ruto waxa isku gafeen maxaa ay isku hayaan ilaa iyo hadda maanta ayaa laga dursugayaa iyo sidoo kale berito kulankani socon doona waanu eegi doonaa sidoo kalena isha ayaanu ku hayn doonaa waxyaabaha kasoo baxa dhegeystayaal waana warbixintii ugu weyneed ee subaxani uu daabacaya wargeyska daily nation dabcan sidoo kale the standard ayaan u jeedaa in warbixintan isla warbixintani uu yahay qodobka ugu weyn ee maanta uu qorayo ama uu daabacayo kani ku saabsan kulanka sagana stetloch ee madaxweyne uhuru kenyatta uu kula kulmaya halkaasi dadka iyagu siyaasadooda go-aamiya gobolka mount kenya bogga lixaad ee wargeyska ayaanu aadaynaa iminka waxa uu ku saabsan yahay kiiska kadhanka ah qareenkan lagu magacaabo paul gijeru isagu mar qareen u ahaa madaxweyne ku-xigeenka kiiskii kadhanka ama kiiskii laga gudbiyey maxkamadda dagaalama dembiyada dagaalka i c c da loo yaqaano dhegeystayaal waxaan iminka leeyahay qaar ka mid a markhaatiyaasha ayaa lagu dhegan yahay kuwaasi oo iyagu waxay leeyihiin lacaga ayaana la siiyey na loo ballanqaaday si aanu markaasi kiiska u baabi'inno amaba aanu nidhaahdo kiiskani waxba kamana ogin laakiin iminka dib ayaa loo baaraya dib ayuu kiiska usoo labakacliyey waxaa leeyahay waa dhankaasi iyo markhaatiga p zero tree four one waa p eber saddex afar hal ayaa iminka la haysta ama lagu dhegan yahay waxaana leeyahay ninkaasi ama markhaatigaasi waxa uu yidhi qareenkani lagu magacaabo paul gijero ayaa waxa uu siiyey lacag laba milyana ise kaasha ayaana lagu siiyey oo gacanta ayaa looga dhiibay lacago kalena waa loo ballanqaaday taasi oo sababtay inuu isagu iska markaasi iska fogeeyo arrimahani waxaa loo haystaa amaba la leeyahay ama ninkani wuxuu leeyahay anigu waxaan ka qaybgelayey kulamada waa dadkii qorsheeyey dagaaladii ka dhacay dalka labada kun iyo toddobadii labada kun iyo sideedii tobankii ama post election violence waxaa loo yaqaano doorashadii kadib dalka qalalaasihii ka dhacay waan halkii lagu qorsheynayay in qalalaasihii ama qalalaasahaas uu ka dhaco ayaan fadhiisan jiray kulamada aan ka qaybgeli jiray ayuu sidoo kale leeyahay waxaana uga qaybgeli jiray nakuru iyo eldoret iyo sidoo kale nairobi dabcan waxaa leeyahay sidoo kale kiiskaasi waa uu sii socon doonaa ninkani qareenka paul gijeru ee sidoo kale ee lagu eedeynayo in uu isagu lacag siiyey waa markhaatiyaasha kuwaasi oo markii dambane iyagu kiiska waxba kama jiraan ku tilmaameen ba iska fogeeyey inay waxba ka og yihiin waxaa leeyahay expert covid nteen weve in may expert says dhegeystayaal bisha shanaad waxaa leeyahay ama wargeysku u qoraya boga sideedaad ugu qorayaa waxaa soo laba kacleen karaa xanuunka covid nteen bisha shanaad ee sanadkani meesha lagu gaaro dabcan laba bil kadib waxaa wargeysku leeyahay waxaa markaasi aada isku diyaarisaan in xanuunka covid nteen uu mar kale soo laba kacleeyo sababtu maxay tahay dabcan sababo badan ayuu halkaasi wargeyska ku qoraya waxaa ka mid ah isbeddelka cimilada awgood cimilada isbedeli doona sidoo kale oo laga bixi doona sisanada sisano kaleoo imaan doona sam otoy oo isagu ah nin professor ah ayaa waxa uu iminka saadaalinaya ama uu leeyahay waa in kenyaanka ay isku diyaariyaan waa mawjad kale oo covid nneteena taasi oo sidoo kale sababi karta ayuu yidhi in dalka uu galo lockdown ama xayiraado sidoo kalena waxa uu leeyahay arrintani waa in laisku diyaariyaa wasaaradda caafimaadkana sidii ay uga hortegi lahayd iminka ay isku diyaariso waxaan ugu soo nahay ilaa iyo iminka saddex boqol iyo labaatan kun oo kiis ayaa ilaa iyo hadda laga xaqiijiyey dalkani kenya cases oo covid nteen ah ayaa laga xaqiijiyey sidoo kale xanuunka waxaa ka bogsaday ayaa leeyahay in ka badan saddex boqol oo kun oo qof halka shan kun lix boqol soddon iyo sideedna ay u dhinteen dalkani kenya xanuunka covid nteen bisha shanaad waanuu arki doonaa hadduu eebi yaraahdo haddii uu nabad lagu gaarsiiyo rabbi subxaana watacaala waxaa leeyahay ama uu leeyahay ama ay ka digayaanba cimilada iyo sidoo kale isbeddelka jawiga awgood waxaa laga cabsi qabaa ama suurtagal tahay in mawjad kale oo covid nteen dalka kusoo labakaclayo iminka heerka xanuunka ayaa aada u hooseeya dabcan dhegeystayaal aan kusii soconaynaa bogga tobanaad ee wargeyska dhankaasi iyo waaxda ama ururka ku mihoobay dhankaasi wax soo saarka dalka ee loo yaqaano kenya association of manufacturers waxaa iminka ay siyaasiyiinta ugu baaqayaan ama ay leeyihiin ka daaya kenyaanka beenta iyo sidoo kale ballanqaadyada beenta ah oo ku saabsan dhaqaalaha haddii dhaqaalaha wax ka qabanaysiin iminka waxa laga qabto oo qof walba yuu noola imaanin habkaas ama sidaasi ama waddadaasi ayaan dhaqaalaha u maareynaya dabcan waxaa loola jeedaa waa sidaas siyaasiyiinta iyagu ku kambeyn garaysanayaan ama ololahooda ku samaysanayaan ee ah qaabkan ayaan u dhigaynaa dhaqaalaha dalka kuwa kalena ay leeyihiin qaabkan ayaan u dhigaynaa waxaana iminka ururadaasi ay sheegayaan ama siyaasiyiinta ugu baaqayaan in qorshe cad ay la yimaadaan oo ay waxyaabihii ka dhaafaan iyo sidoo kale ballanqaadka iyo ah sidan ayaan wax u qabanaynaa ayuu wargeesku leeyahay halkaasina waxaa ka hadlaysaa ama sidaasi leedahay waa filis wakiaga oo iyadu ah madaxa fulinta ee ururkaasi dalkani kenya ee wax soo saarka ee ku mihoobeen dhegeystayaal boga toban iyo labaad i will grow economy wuu leeyahay by ten percent waa rayla dhaqaalaha dalka boqolkiiba toban ayaan kobcinayaa ayuu leeyahay iminka rayla odinga isagoo maalinkii shalay aad ku sugnaa gobolka xeebta waxaa halkaasi leeyahay madaxan xisbiga odium sidoo kalena hogaaminaya azimio la umoja maalinkii shalay ahayd waxa uu sheegay ama si cad u sheegayba inuu isku kalsoon yahay kuna kalsoon yahay in gobolka xeebta uu codadka inta ugu badan isagu qaadan doona oo uu si wanaagsani uga horeyn doono madaxweyne ku-xigeenka william ruto isaguna sidaasi oo kale si la mid a maalmihii lasoo dhaafay gobolka xeebta ololihiisa ka waday waxaa laleeyahay gobolkani xeebta waxa uu ahaa amaba uu taageerayey raila odinga doorashooyinkii lasoo dhaafay dabcan dhammaantood raila odinga ayay u xirnaayeen laakiin iminka wax ma isbedeli doona ayaa leeyahay balse raila wuxuu leeyahay wax isbedeli doona ma lahan ilaa ayuu iminka gobolkaasi aniga ayuu ii xiran yahay sidoo kale waxa u ballanqaaday muu leeyahay haddii madaxweyne aan noqdo haddii madaxweyne la ii doorto dhaqaalaha dalka boqolkiiba toban oo uu kobcaya maalmaha ugu hore bilaha ugu hore sanadaha ugu hore ee xilka aan haya ayuu leeyahay raila odinga waana arrintaasi ku saabsan dhaqaalaha dhegeystayaal iyadoo sidoo kale garabka kale ee ruto aan ogsoon iyaguna inay leeyihiin dhaqaalaha boqolka maalmeedda ugu hore waanu kobcinaynaa oo sidii la rabay meel wanaagsan ayuu gaari doonaa ayay leeyihiin hagaag bogga saddex iy tobanaad ayaanu eegi doonaa dabcan daqiiqadaa soo socda dhankaasi iyo saaxiibada ayaan fursad u siin doonaa ee barnaamijka aan raada xubinta subax wanaagsan balse warbixinta ku saabsan xisbiga kano oo laleeyahay gobolka rift valley uu iminka doonayaa inuu xidido ku samaysto taageerayaal uu ka raasada halkaasi iyadoon ogsoonnahay in gobolkaasi iminka la saadaalinayo in codadka ugu badan ay siin doonaan garabka madaxweyne ku-xigeenka ama u d a laakiin kano waxay leeyihiin arrintaasi waxba kama jiraan ayay noqon doontaa annagu waxaan ka shaqaynaynaa sidii gobolkaasi aanu ugu tartami lahayn oo william ruto sidoo kale aanu iskaga difaaci lahayn oo dabcan boqolkiiba konton iyo konton aan halkaasi taageerayaasha ama cododka ugu heli lahayn waxaa hogaaminayaa senatorka baringo gideon moy waxaana uu leeyahay maalmaha soo socda iyo bilaha soo socda doorashada ka hor waxaa suurtagal ah in anagu aanan la wareegno amaba taageeradashayna ay halkaasi ugu bataan gobolka rift valley dagaalka ayaan halkaasi ka bilaabanaya ayaa leeyahay iminka u dhexeeya kanu iyo u d a bogga ugu dambe wargeyska waxa uu soo qorayaa waa dhankaasi iyo wilson sosion iyo mr collins oyu waa dhankan iminka hogaaminayo ururka macalimiinta dalka nat ee lagu yaqaano mr collins oyu waxa uu xilka kala wareegay wilson sosion waxaana labada nin ay hawada isku marinayaan hadallo aad iyo aad u kulul ayaa la leeyahay hadalladaasi waxaa ka mid ah amaba la isku haystaa midba midka kale waxa uu ku eedeynayaa dayn la sheegayo inuu dhex fadhiyo ururkaasi ay ku bahoobeen macalimiinta ee loo yaqaana kenya national union of teachers ninkan iminka xogeyaaka amaba ugu weyn ee loo yaqaano mr collins oyu waxa uu ku eedeynayaa ninkii kasii horey uu xilka kala wareegay waa wilson sosion ahna sidoo kale xildhibaan waxauu leeyahay soddon iyo afar milyan oo deen wixii lagu leeyahay ayaan u yimaaday ururka halka sosionisna uu leeyahay arrintaasi waxba kama jiraan ayay tahay oo anagu ururkaasi meel wanaagsan ayaanu geenay meel wanaagsan ayaanu kaga tegnay dabcan waxaa wargeysku sidoo kale leeyahay iminka labada nin ayaa isku goodinaya oo sidoo kale hadallo kulul hawada isku marinaya oo midba midka kale waxa uu leeyahay halka ururkan maanta uu joogo adiga ayaa sabab u ah in uu meel aad iyo aad u liita uu joogo halka kan kale isna uu leeyahay si la mid ah adiga ayaa ka dambeeya arrintan waxyaabaha ugu waaweyn ama ugu xisaab badan subaxani uu daabacayo wargeyska daily nation dhegeystayaal waa ka gudbayaa iminka wax ka yar toban daqiiqo ayaan haysanaa dhankaasi iyo saaxiibada ayaan fursada siin doonaa si iyaguna bal goobahay ku sugan yihiin subaxan iyo caawoberiga sida looga waabiristay inoola soo wadaagaan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal aad u tira badan ayaa wicitaanadii ugu jira dhegeystaha ugu hore ee subaxan qadka ku jiraan siiyo halo star f m wcalaykum asalaam waraxma subax la mid ah aamiishto dhow codkaadana waa inaga gogo-ayaa subaxan waa gartay wamaasan tahay amiish halo star f m halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
muscaab waa cabdi aadan subax wacano wanaagsan adigiisa bakat iyo baxda kaleba wacano wanaagsan cabdi waanu kusoo dhaweynaynaa aada u dhawaay maasha allah waxaga dheer intaa kolley aragtada annadaa kolley wax dhibaato ma jiraan jawigu uu qabowya alxamdulilah aad baa loo wacan loo wanaagsan wax dhibaato isu socodka iyo waxbarashooyinka iyo biyihii iyo si kastaba okay xaalad jawiga aad baan u wanaagsan tahay waana int alxamdulilah tareenka lama jiro laayintana waa iska fiican tahay marka dhegeystayaasha meel kastay u kala sugan yihiin dhammaantiinba waxaan idin leeyahay subax wacanoo wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullahi
wcalaykum wabarakaatu asalaam waraxmatullahi wabarakaatu subax waa la mid ah hallow star f m
asalaamu calaykum Waalay- wacalaykum asalaam waraxma
rasiid ibraahim bumuwaane soo dhow rashiid bumaani nooga waran waa fiican walaa nabad baa la qabaa nabad baa lagu soo kaagacay Ya- roobna ilaahay xali waana sii aad baad loo saxiyen walaalkee waa garte
adigu ways uga salaam yuusuf bakat beryahaane ma arka yuusuf bakat salaamtiisana maba helaba aad iyo aad baan ii salaamaya waa joogaa yuusuf fakad waa tuuran yahay waa kaa gaarsiinaya salaanta aad baa mahadsan tahay aye walaalkee
rashiid waa mahadsan yahay hallow star f m hallo soo dhow saaxiib waan dhowah magacaaga iyo halkaad inaga soo wacayso maxamed faalax gaarida haye maxamed gaarsi nooga waran waan fiicana alxamdulilah nabadaan qabnaa haye
marka uu maanta ku bare wax balaayaa lama sheegahayo howlaha way kala degan yihiin waadaha waa kala degan yahay alxamdulilah aad baa umahadsan tahay waxaan rabi lahay beryahan tafsiirka waa la wareerinahaya Ah, ah?
ee tafsiirka sidiisuu ku socda meelhii uu ku ekaado subaxdii ha laga bilaabo waa uu- waa laga bilaabaa walaal Ah, Wax maya, maa qaldan?
wuxuu mara meelhuu soo dhaafa aligu celceliyaa beryahan waa gartay waa laga raaligelinayaa hallow star f m alو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu مقصد waa maxamuud daahir dhaqane soo dhow maxamuud waa dhowya alxamdulilah ilaahay mahad leh haye hijaara inaga waran Ee, ijaara wax dhib ma jiro intaan uuna hadda nabad mhm nabad waa lagu abariistay haye alxamdulilah maalele ilaah u mahaleynahay haye mid kale soo qabowji meelo badan abaar laga sheegay allah ka bixiyo mhm dhegeystayaal kale waxaan idin soo xalan binta cadiy iyo marakyaar iyo khadiija ee, wajeer iyo dhammaan qa- dhegeystayaal meel ay joogaan asxaabta ilaa bishaar waariyo gaarisa iyo waxaa leeyahay subax wanaagsan ee, waxaa leeyahay siyaasadaa lagu jiraa nabaddaa laga shaqeeyo dadka nabadda haddii lagu dadaalo wax kastaa waa iska waa iska sakiranayn mhm marka siyaasad waxaa way adin ninkaa rabto kurays ka sii ninka kale waa walaalka wax olo dadku dhexeeyo ma leh waa gartay marka waxaan ugu baaqayaa reer jaara iyo reer no-istan oo dhan markay siyaasadda darti uqdad baa laisku beeraya mhm nimanka siyaasiyiinta uqdadoodaas yaana la raacin ayaga nairobi bay tegaayeen cunto baa isla cunaayeen meel bay isla fariisanayeen marka marka ay xaafadii imaadaan dadkii bay kala qudbqudbaynaya oo ninba meel wax buu sheegaa marka waxaas ayaga waxay ku raadinayaan kura kurina saa laguma raadiyo nabadgelyada ka fiican waa gartay aad baa dadka mahadsan waxaan tahay ugu baaqaya walaalo inay nabad laga shaqeeyo Mhm.
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam hallow star f m
Halo, assalaamu calaykum.
wacalaykum asalaam waraxma
Subax wanaagsan kulay Muscab waa deeqo dhuu Cabdullaahi Balanbalan.
subax la mid ah soo dhow deeqow
Alxamdulilah dhiman jira nabad ayaa lagu waabaristay.
haye
Dhammaan ummadda Islaamka meel kasta ay joogaan waxaa leeyahay subax wanaagsan.
subax la mid ah aad baa mahadsan tahay hallow star f m
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
حليم السلام مدير الطنشي haye mandheera iyo subaxan xaliima
والله ما شاء الله كان قلبي يهرجر يشيون الماء وأن جيراني mhm
الحمد لله كلالك الزائد يسهل إنها ليس إلهي أويا الله نفسي أنت دمتنا الله ونا ليس أنت عافما طفتنا الله وساعدي aamiin waa mahadsan tahay ما شاء الله
hallow star f m السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma إلى القاري أكبر إلى السلام أروري وأنا subax la mid ah walaal soo dhowow
كدوي وأنا القاري بنت عزيز mhm dhagax la inooga waran ما شاء الله ده لي قصة أنت تجيب خفانا بنت عزيز عزيز ما تساعدني وأوكي يحقيل البيت عمري أبهنين خلال بقى معي الله سبحانه وتعالى مصور راضية mhm walaalkay bakadna aad baan islaamayaa walaalkay maxamuud daahir dhaqanay caruurtii saxana aruur wanaagsan amir akhyaar saciid saanka wajar walaashay ruqo idin baryaa hadalkeeda waa idin aad baan islaamay walaal qaadi insha allah maalinta idin wacnaa maalin la mid ah waa mahadsan tahay hallow star f m
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
عمر تنعرف soo soo dhow cumar
وفي الحمد لله نوضع كبرنا haye tanariva waa lagu wanaagsan yahay آدي آدي آدي آدي بقلك بقلك mhm
الحمد لله واحد ما جينا ورب أرشد وهي كلا صعبان واحد أنا أحسيقا واحد كسر ما شاء الله سي لو طلق أنا صعبان waa gartay
الحمد لله واحد ما جينا ورب waa gartay waa mahadsan tahay saaxiib
الله مضان
hallow star f m السلام عليكم ورحمة الله wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu إيه، مسعود صح وانا اسمه اللي بقالي subax la mid ah walaal waxaan ahay masuumum ismaaciil waxaan kasoo hadlaya wajeer gaar ahaan waa gala aad baan kuusoo dhaweynayaa muuse wajeera nooga waran subaxan malaa'iga kusoo dhaweysa walaalo maasha allah maqalka waa mid fasiixa sidaa kama socdaa noo daadihina maasha allah Mhm.
Een, walaalo isu socodka iyo dhaqdhaqaaqa gaadiidka ammaanka waxbarashada caafimaadka waa maasha allah Mhm.
nimcada rabbi aan ku jirna abaartan walaalo allah naga soo bixiyaan leenahay aamiin wacan maxamed iyo binta cadey mooga iyo dhammaan ee, maxamuud dahir dhaqane saciid cabdullahi dhammaantood waxaan leeyahay subax wanaagsan walaalo adigana subaxda maca shaqadaha ku wacanaa ku guuleysa walaalo aad baa mahadsan tahay muuse mu'min sidoo kale subax la mid ah hallo star f m hallo dhegeyste hallo star f m
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa ku salaam muscab waa cumar khyaar oo jooga magaalada mandheera soo dhow cumar waa kaa qaaday mandheer ay subaxan
alxamdulilah saaki waxaa waaye cirka sawra saaran haa ilaahay nabadgelyo waana siiyey jawiga aad ayuu u degan yahay abaartan inaad ilaahay naga soo bixin ilaahay ka baryaynaa waxaan salaamayaa maxamuud daahir dhaqaane binti cadey dhammaan dhegaystayaasha saaxiibka yuusuf bakat macal muscab kulli waa salaamayaa macal daadiyaasha barnaamij kulli inta oo star fm dhegaysanaysa idaacadda maqalkeedana aad ayuu u wanaagsan yahay marka subax wanaagsana waxaan leeyahay kulligeen dhammaantiin aad baa mahadsan tahay subax la mid ah hallo star f m
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
wasaahi ilaxley haye dhagaxla inooga waran subaxan
alxamdulilah barwaaqo ilaahay waa noo nimcay raasuulka alle waa cunaa qaadanaynaa gahi gahidowdamaya udaan leenahay aada ku fiicannahay waa gartee allah idin ziyaadiyo hallo star f m
Hello.
raadi asagaay fadlan soo dhow
Salaam alaikum.
wacalaykum asalaam waraxma
Eetiin ma ku barideen?
waa fiicannahay waa nabad bariisanay dhankiina ka waran Dhankaanaga maasha Allah nabada lagu waabariistay maasha Allah waan fiicanna saaka qabow waan dareemaynaa.
Waa hal- Waxaa been degan.
haa haawajubey haye haye Waan salaamayaa.
si la mid ah aad baa umahadsan tahay salaan la mid ah hallo star f m hallo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
baa cusmaan isku jooga aad baan kusoo dhaweynaa cusmaan
sidoo kale boqol boqol Ay.
waa weliba xataa sagaashan shan mah waa boqol boqol baan ku yidhi barwaaqa lagu jiraa haye
waxbarashay bay inoo aadeen nabad baa ilaah inagu berisiiyey barwaaqada xoogaa hadda qorxeed baa la galo khayl baa la dareemaya in kasoo saaka qabow jira xoogaa dhaxan macaan aan dareemayn mhm
ilaahay wuu noo gargaaray soomaaliya nabad allah ka dhigo kii nabad allah ka dhigo dad badan baa jira allah caafiyo dadka allah u naxariisto waxaan leeyahay sidoo kale sidii maxamuud dahir dhaqan oo kale amnigii nabadgelyada ha lagu dadaalo mhm
marka dhibka iyo fidnada la shaqaynayna ha la iska daayo mhm
marka dadka dhibaataysada abaaraha ku jirna ha loo gargaara adha ilaha xoola leh asalaamu calaykum wacalaykum asalaam aad buu mahadsan yahay ee saaxiibkaasi ifa inaga soo wacayay cusmaan ayuu ahaa dhegeystaha ugu dambaan siinayaa qadka tooska ku jira ee barnaamijka ama xubintan kusoo gabagabeynayo hallo star f m asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
wasalaam abow waa kaa qaadnay walaal magacaaga inoo sheeg
maxmed wajoomdogaashi magacaaga inoogu celi
maxmed wajoomdogaashi haye maxamed madoogaasha inooga waran subaxan waa iska fiican wallah haye
kaaso waa iska fiican abow jawiga waa degan yahay
ah waa mahadsan tahay dhegeystiya ugu dambe fursadaan u siiya ayuu ahaa maxamed madoogaashe gaarisa ayuu nagala soo xiriirayey dab- dhegeystayaasha dhammaantood iyaguna way mahadsan yihiin dabcan xubinta wargeysyada iyo sidoo kale subax wanaagsan ayaa soo dhegeysateen star f m codka gobolka waqooyi bari nagala socotaan barnaamijka ama xubinta waxaa idin daadihinaa anigu ah musacab ismaaciil asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiin gobol baa joogtaan sulbaadin oo maqlaysaan halkan waa star f m codka gobolka waqooyi beri waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hogaanka xaalada dalka subax walba isniin arbaca ilaa ama jimco ayaad si toos uga dhegeystaan warbaahin kasta saaka waa subaxnimo arbaca taaradu waxay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha labaad ee februaayo sanadka waa labada kun labaiyo labaatanka ahlaaba barnaamijkan waxaanu ku eegnaa arrimaha dhanka siyaasadda iyo sidoo kale xaaladda ama xaaladda ugu dambeeya ee dalka dhan walba anagoonu ka eegno iyadoo nogsonahay sidoo kale in doorashada dalka ay food inugu soo hayso heer kurka siyaasadda uu cirkus ku sii shareerayo maalinba maalinta ka dambeysa siyaasiyiinta sidoo kale ee waa xisbiyada ay samaysanayaan xulafo saaxiibo iyo kuwa wada shaqayn iyo si iskula shaqeeyaan doorashada soo socota iyagoo markaasi ee samaysanaya ama wax walba markaasi u maraya si ay u hanan lahaayeen codadka taageerayaashooda iyo sidoo kale codadka codbixiyaasha si guud barnaamijka maanta ee marti ayaa markaasi nala joogta oo aanu ka wareysan doonaa arrimaha markaasi aan uga hadleyno dhanka siyaasadda xaaladii ugu dambeeyey ee waxaan ahay musacab ismaaciil sidoo kale saaxiibka yuusuf fakad ayaa qayb igla ah barnaamijka ee dhegeystayaal barnaamijka waxaa marti noogu ah aadan cabdiraxmaan maxamed waa isagu siyaasi sidoo kalena ah xildhibaan ama u tartamaya kursiga xildhibaannimo ee deegaanka kamkunji magaalada tani nairobi ama ismaamulkani nairobi arrimo dhowra ayaanu ka wareysan doonaa oo ku saabsan siyaasadda heer qaran iyo sidoo kale midda tan kamkunji ayaanu markaasi unoo faahfaahin doonaa dhegeystayaal dhammaantiin waxaan idin leenahay soo dhowaada waxaan idinku wareejin doonaa yuusuf vakad oo isagu markaasi barnaamijka inoo sii wadi doona iyo su-aalaha si martida dhegeystayaal qeybaha ugu hore iyo sidoo kale qeybaha dhexe ee barnaamijka yuusuf subax wanaagsan subaxlamid ah muscab ismaaciil dhegeystayaal idaacadii star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan subax wanaagsan dhammaantiin walba naga dhegeysanaysaan dhammaantiin barnaamijka siduu muscab sheegayba waxaa marti nooga ah ama inala jooga stuudiyaha labaadna ku sugan aadan cabdiraxmaan oo markaas isagana qof musharax ah arrimaha siyaasadda waxaa li ugu dambeeyay ayaan dhegeystayaal markaasi aan gorfeyn doonaa sidoo kalena si toosa halkan ayaad uga dhegeysan doontaa qeybaha dambe dhegeystayaashaan fursad siin doonaa aragtidooda fikirkooda suaalahooda duweebaha raalli ka noqda dhegeystayaal marka hore martidaan soo dhaweeyo aadan cabdiraxmaan subax wanaagsan soo dhawan kuleeya saaxib subax wanaagsan aadan ugu dhawahay saaxib bal marka hore siyaasadda guud aan ku bilaabno maxaa inooga warantaa bal siyaasadda wadanka iminkan ka taagan ama ka socota markaan ku hormarna kenya kwanza ee musalia mudabadi moses watengula iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka maxay tahay sababta iyo danta isku keentay oo weyn
yuusuf mar labaad aada baa u mahadsan tahay siyaasadda wadanka marka la eego waxaa la sameeyaa waxaa la yidhahaa xisbiya badan isbaahib ay sameeyaan ama collision waxa loo yaqaano cidna kaligeed gees u socon karta ma jirto kenya kwanza waxyaalaha ay ku midoobeen waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka wadanka william ruto ayaa musharax madaxweyne ah dee saaxiibayaal iyo dad la wada shaqeeyana u baahan yahay taal aligeed wuxuu ku dhisan yahay dhaqaalaha wadanka sidii loo kubcin lahay ama waxa la yidhaha bottomap economics sidii looga shaqeyn lahay dhinaca kale musalia mudavadi oo xisbiga loo yaqaana a n c madax u ah aada wuxuu uga hadlaa dhaqaalaha wadanka sida jidka wanaagsan loogu soo celin lahay taalla aligeed fikrad baa isu keentay isbahaysi ba ay sameeyeen marka waa dad macnaha common interest ama fikrad isla socoto qaba saas baa isu keentay
aadan aada baad maadsan tahay laakiin markaad fiiriso clonso misioka oo asaga markaa dhinaca ay ka wada tirsanaayeen one kenyan alliance asxaabtii hore ee ka baxeen dabcan asaga garab ogama baahnin miya madaxweyne ku-xigeenka william ruto dhanka muslm dhanka clonso misioka
siyaasadda wakti kasta iyo xili kasta iyo si ay haataba garab waa loo baahan yahay dadkana fikradda markaa isdhaafsadaan wadahadal ay bilaabaan ayaa natiijo waxay soo bixi kartaa dee hal jid inay ku wada guuri karaan ama in ay wada socon karaan colonso masoka oo madaxweynaha madaxweyne ku-xigeen wadanka soo noqday laba kun toban iyo saddexdii ilaa laba kun toban iyo todobadii waxuu musharax madaxweyne ku-xigeen u ahay raila odinga taala aligeed hadda wuxuu dhawaajiyay inuu madaxweyne asagu inuu musharax yahay ma ogaan karnaa siyaasadda wakti kasta halka maalin siyaasad waa muddo dheer ee, ma ogaan karna meeshu ugu dambeynta uu ku biiri doono ma musharaxnimadiisu wadan doonaa ma raila uu ku biiri doonaa ma ruto uu ku biiri doonaa way wada hadlaan ee, dadkan wakti kasta siyaasadda nin walba wuxuu raadiyaa ninkii oo saaxiibkii ah ama ninkii jega macnaha siyaasadda Mhm.
ee cod badan keeni karo marka waxaan aaminsanahay in ruto inuu la hadlahayo raila uu la hadlahayo laakiin waa ogaan doonaa ugu dambeyntii meesha uu ku biishaban doono Mm. marka yaa u eg tahay in u u karsan yahay een, uh, kalonzo misioka wallaahi fikir ahaan marka aniga aan fiiriyey ee, shalay wuxuu ka dhawaajiyey inuu uu hadlahaaya mana muujinin cid uu wadahadal wada socdo Ee, laakiin kalonzo masioka ani fikir ahaantayda waxaan arkaa in inuu musharax madaxweynimo inuu ahaan doono oo ugu dambeyntiina uu eh, one kenya alliance hadduu gideon moy ka taga iyo hadduu la socdoba inuu madaxweynimada uu Ku u istaagi adkaysto.
doono uu Mhm.
ku adkaysan doono u badanta Mm. waa tahay een, markaad fiiriso aan dhankan isbahaysyada aan usoo noqono een, xisbi weliba sanad weliba ama doorasho waqtiga ay soo dhowdahay xisbiyada way isbedelaan maxay ugu taagnaan layihiin hal xisbi sida markaad tusaale usoo qaato wadanka maraykanka eh, waxaa jira xisbiya taagan ilaa weligood marka kenya maxay isku badbadesha xisbiyadeeda sida tusaale oo kale markaan usoo qaadano hadda jubilee oo kale een, warkii la asaasay labada kun saddex iyo tobankii labada kun toddoba iyo tobankii iminkan haddana burbur bay taagan tahay asxaabtii ku jireen haddana dhan kale u wareegeen sida xad- madaxweyne ku-xigeenka u d a marka sidoo kale een, o d m waa arkaysaa haddana maxay eh, ka baxaysaa qaybteedii waxay u wareegaysaa oo sidoo kale ballaarinaysa azimio laba mawja marka maxay isku badbedelaysaa maxayna hal mowqif u la- u la- eh, dabcan u la-een ama eh, u la-yihiin inay noqdaan
Eh, dabcan waxa keen waxaa waaye eh, xisbiyada marka la dhisaayo waxaa lagu soo dhisaa eh, xisbi kasta gobol ayuu kusoo jeedaa Eh, ama waxaa dhacda wakhtiyaalka badan xisbi kasta qabiil ayuu dabada gashtaa Eh, taa laaligeed een, waxaa isu imaada laba xisbi ama laba nin oo laba ruux oo aad aad u xoog u leh wadanka siyaasadda xaggeed marka la dheego ayaa isu imaada Ee, wakhtiyaalka qaarna waxaa dhaca ee, may wada socdaan dadkii oo waa la kala tagaa haddii laba musharax ama madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen isu imaadeen een, khilaafu dhexdooda ka dhaca Aha.
xisbigii waa lagu kala tagaa aad iyo aad.
hadda haddii aad fiiriso jubilee ee, 20 2013kii ee, xisbiga t n a iyo u r p layiraha isu imaaday Coal- jubilee coalition waxa la dhahaa baa la sameeyey shan sano kadib ee, ninka hadda wadanka madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka ah una musharax madaxweynaha u d a william ruto ayaa juhdi badan iyo wakhti badan wuxuu geli ee, wadanka in laga sameeya xisbiya qaran oo mar kasta aan la guurin oo shan sano kadib xisbi cusub ayuu imaaden Ee, taa waxaa natiijada laga gaaray toban iyo sideed xisbi ee, in macnaha la burburiyo oo xisbi layidhaaho qaranna oo jubilee la sameeyo Ee, kadib ee, doorashada dhacday madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenka soo galeen Een, waxaa dhacday marka khilaaf ay iskhilaafeen madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweyne uhuru kenyatta Ee, taa laaligeedna ayaa loo foomgareeyay xisbiga layidhaha u d a u d a hadda haddii aad fiirisa waxaa muuqdo inuu yahay xisbi qaran Ee, madaxweyne ku-xigeenkana waqti badan wuxuu ku bixiyaa in hal xisbi ama laba xisbi ah ama saddex xisbi oo wadanka la yaqaano Mhm.
sida south africa iyo tanzania camal Mhm.
a n c iyo i mean c c m iyo a n c ee, wadanka in laga helo macnaha shantii sano kadib xisbiyaalku waxay u burburaan waxaa ka mid ah ee, aas-aaskii ayaa waxaa lagu as-aasay ee, si gobol inay kasoo jeedaan ama qabiil ay lagu leeyihiin taa la aligeed ay u burburaan aad iyo aad waa tahay aad waad mahadsan tahay een, aadan cabdiraxmaan oo sidoo kale qof musharax ah dhegeystayaal u tartamaya kursiga kamakunji dhegeysanaya doorashada sanadkan labada kun laba iyo labaatanka ee, waa bisha sideedaad ee agoosto dhacayso Ee, arrimaha siyaasadda ayaan weli ku guda jirnaa dhegeysta qaybaha dambena arrimaha ee, kamakunji xaaladeeda ayaan dhegeysan doonaa mise aan ka maqli doonaa een, aadan cabdiraxmaan Een, bal aadan aan kusii soconno een, bal markaad aan wada fiirino een, siyaasadda ee madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo raila odinga maxay u dhimaysaa madaxweyne ku-xigeenka
Ee, madaxweyne uhuru kenyatta ee, madaxweynaha wadanka ah waxay aada usoo wada shaqeeyeen madaxweyne ku-xigeenka william ruto oo laba kun toban iyo saddexdii ee, ticket oo leerahay jubilee coalition ayaa lagu soo doortay wada shaqeyn aad u wanaagsan baa ka dhexaysay twenty seventeenkii wadanka laba doorashaa ka dhacday oo waa- waad la socotaa maxkamadda sare inay dhahday ha lagu noqdo doorashada Een, taala aligeed ee wadankan waxaa ka dhacay waxaa layidhaha handshek oo isu keenay ninka mucaaradka ahaa oo raila odinga iyo madaxweyne uhuru kenyatta Ee, kadib waxaa natiijo dhalatay madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha wadanka wada shaqayntooda inay adkaatay Ee, saddex sano afar sano waxaa nala dhihi jiray oo xa- wadanka xaaladaha okay waaye namidan labada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisana wada shaqo wana wada shaqo fiicana ka dhexeyso wax cilad ma jiraan ugu dambeynta waxaa ka dhacday in la kala tago Ee, ani fikrad ahaan waxaan u arkaa ee, shanta sano oo ninkaan madaxweyne ku-xigeenka ahay dhaqaalaha wadanka aad buu usoo kobcay waa waqtigii labada kun saddex tobankii ha ilaa laba kun iyo toban iyo todobadii Een, corona iyo wax baa imaaday ee, adduunka dhan uu saameeyey Een, laakiin waqti xadirkan la joogo ee, musuqi wadanka waa batay dhaqaalihii hoose u dhacay Een, een, een, ninkii oo dowladda mucaaradka ku ahaay oo la rabay kooxdiisii iyo xildhibaanintiisii dowladda inay waxa la yidhaha check and balance ay ku ay ku sameeyaan oo macnaha qaybtii mucaaradka laga rabay ay kasoo baxaan yaa waxaa dhacda inay dowladda soo dhex galaan Ee, taa laaligeed labadan eh, waxaa isu imaaday markaa raila iyo uhuru Ee, eh, dee waxay noqonaysaa ninka mucaaradka haddii uu dowladda soo galay madaxweynihii een, culayskii iyo dhibkii baarlamaanka iyo golaha wasiiraha lagu wadayay dadka buuqa.
mucaaradka ay samayn jireen hoos bay u dhacday macnaha madaxweyne ku-xigeenkii gees baa loo reexay Ee, wadataga waxaa keenay waxaasaa ka mid ah marka een, hadda waxaa ka wadha- waxaa ka dhawaajisay eh, dadkii mucaaradka dowladda markaas inay balancing ku sameeyaan mise ay barbar wax walba eh, kaga dhigaan waxaa leedahay hadda mucaaradkii dowladda ay galeen marka mucaarad eh, waxaa leedahay mucaarad la-aan wadanka eh, kama shaqayn karo Ee, waa adag tahay Ee, laakiin kama dhigna inuu madaxweyne ku-xigeenka uu mucaarad u noqday laakiin dowladii aad- nin s- dowladaad soo dhistay madaxweyne ku-xigeenaa ka tahay haddii ninka mucaaradkahay uu madaxweynaha kaaga dhawaada ama een, wixii oo macnaha habkii dowladda loo wadayay oo asaga lagala tashanaya Ee, waa adag tahay nin madaxweyne ku-xigeenna haddii aan la taxgelinaynin inuu meesha joogo yani nidaamkii horaan ee asaga kusoo wada dhiseen siyaasadda aad iyo aad waa tahay aad baad mahadsan tahay Een, marka hadda raila oo maxaa lagu tilmaami karaa ma mucaarad ba ma muxaafad ba maxaan ku tilmaami karnaa marka aan aadanow
والله سؤال aad u adag weeye laakiin eh, raila mucaarad ma ah Eh, waxaa dhacday sababta waxaa keenaya waxyaalo badan oo qalad dowladdan ka dhacay Eh, mucaaradka waxaa laga rabaa inuu macnaha u- u istaago uu ka hadlaa Eh, dowladdana wixii ay ku saxsan tahay lagu taageere wixii qaladkana macnaha oo mucaaradka ay ay ka hadlaan oo afeenka ay noqdaan eh, shacabka Ee, koronaha markuu dhacay wadankan een, ee, adduunka wadamaha dhaqaalaha aadka u sareeya waa afrika ay soo gurmadeen Ee, haddii aad la socoto musuq ayaa waxaa loo garanaya kemsa scandal ayaa wadanka ka dhacay Een, ee, ra-iisul wasaarihii hore wadanka raila ee, waxyaalaha uu macnaha noocaas ee wadanka marka ay ka dhacaan wuxuu ahaan jiray ninka aad uga hadla qofka ugu horeeyo qofka ugu horeeya oo ka hadla ayuu ahaan jiray laakiin nasiib darro waxaa dhacday wixii markay dhaceen inuu soo istaagay ee, ayuu wuxuu ku hadlay u dhahay een, dowladda qalad ma lahan ee, waqti ha la siiye oo baaritaan ku samaysa Ah, marka waa dareemi kartaa marka mucaaradnimada meesha inay ka baxday marka waa un taageera dowladda Een, unbaa dabcan dhici karnaa.
ee, dabcan hadduu yahay dowladda uu taageerayo sidii ho- ee, dowladda mar hore uu- ee, uu ka- uu ku dhaliili jiray hadda asi haddii dowladda uu ka mid noqday ama sidoo kale ee, saaxiib uu leeyahay madaxweynaha dalka uhuru kenyatta muxuu marka ee, u hanuunin layahay mise u toosin layahay madaxweynaha uu leeyahay halkan iyo halkan wax ka qaldane ha laga saxo Ee, dee qaladkaba haddii adi aad kamid tahay si aad ku sixi karta ma laha haddii qaladka aad taageersan tahay Aha.
ee, ninka wax saxa kara wixi wixi saxa ma noqon kartid Aha.
marka taala aligeed wuxuu ka mid yahay een, dadkii oo macnaha xoog ogaalka ahay dowladda sida wax loo sameeya Mhm.
marka ma sixi kara qalad Een, s- tan iyo markii labada kun sideed iyo tobankii handshake oo ama heshiiska gacan qabsiga u dhacay madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo sidoo kale raila odinga Een, madaxweyne uhuru kenyatta iyo sidoo kale aan- aan william ruto oo saaxiiba sidoo kale wada ahayeen sidoo kale dad soo wada halgama ahayeen deo- doorashadii wadamada ka- wadanka ka dhacay labada kun saddex iyo tobankii labada kun toddoba iyo tobankii Een, hadda markaad fiir- fiiriso farqiga u dhexeeyo halka gaabs yani ay kala joogaan sida u kala fogaadeen een, shacbiyad ahaan markaad fiiriso keet italron
Eh, wallaahi aad bay u kala fogaadeen Een, eh, marka heshiiskii u dhacay oo raila iyo uhuru u dhexeeyey Mhm.
Een, waxaa aada u cadaaday taxgelintii madaxweyne ku-xigeenka inaa yaraatay Mhm.
Een, eh, madaxweynaha hadduu uu sameynaya mashruuc ama programs uu sameynaya meelo badan madaxweyne ku-xigeenka war uu ka haynin Een, wadatashigii iyo eh, eh, khaasatan baraha bulshada sida lagu qori jiray inta uu banaanka imaadeen oo xisbiga u d a uu sameynin Eh, waxaa toos loo arkayay mararka badan madaxweynaha in uu haddii ay tahay eh, maalin wadanka uu- uu national holiday tahay ama maalin oo- macnaha noocaas ah inuu aada u soo dhaweeyo eh, raila odinga oo ra-iisul wasaarihii hore wadanka ahaa en, taxgilintii iyo ixtiraamkii madaxweyne ku-xigeenkana aada ay hoos ugu dhacday taa laaligeed dee eh, dowlad nin uu soo dhisay waqti badan uu kusoo bixiyey juhdi badan uu soo geliyey dee shan sanana madaxweyne ku-xigeen uu ka hay Aha.
Eh, dee taxgilinta haddii ay meesha ay ka baxday Mhm.
eh, wuxuu ku qasbanaaday marka inuu alifogashada ay imaato aad iyo aad Een, hadda madaxweynaha dhanka uu xaglinayo waa sida horaan uu sheegay mar uu ku sugnaa mombasa waxa uu sheegay in iminkan ciyaarta hadda ay bilaabanayso waqti hore asxaabtii uu lahaa bal dowladda ama dadka waxa uu qabana ciyaarta hadda ay bilaabatay marka eh, siyaasadda waqtigeeda ay bilaabatay marka yuu la bilaabaya madaxweynaha inkastoo waqtigiisa uu dhammaaday siyaasadiisa yuu rabaa marka inuu u ololeeyo Eh, waa iska caddahay madaxweynaha dhowr mar uu sheegay Eh, eh, haddana waxaa wuxuu wuxuu taageersan yahay raila Mhm.
En, eh, inuu soo istaagay muu dhihin aniga raila baan madaxweyne u taageera Mhm.
laakiin hadallaha uu ka hadlay iyo sida iskugu dhawaadeen iyo macnaha eh, gobolka uu kasoo jeedo oo loo garanaya mount kenya Mhm.
eh, culaysku hadda ku bixinahay Mhm.
dee waa iska caddahay eh, in uu raila taageeri doono Mhm.
eh, gacan aada u weyn uu siin doono Mm. Een, xulafada siyaasadda ee madaxweyne ku-xigeenka waxay ma- aad u- u dhaleecayaan uhuru kenyatta Maxay- eh, maxay tahay sh- eh, shakiga ay ka qabaan maxayse iskugu ridayaan ama kalso- dabcan iskugu ridayaan kalsooni darri dabcan waxaa ula jeedaa eh, hadda waxay aad u- u dha- u- u dhaleecanayaan ma dhaleecayn fara badan u jeedinaya madaxweynaha dalka ay leeyihiin dabcan een, arrinta faraha kala bax haddii een, uu ka madax banaanaado madaxweyne uhuru kenyatta raila odinga iyo uh- eh, isku soo haraan een- een madaxweyne ku-xigeenka william ruto
Eh, horta wadankan waa wadan oo dimuqraadi ah Mhm.
Eh, shacabka ay codeeye Mhm.
Eh, 2013 doorashada marka ay dhaceysay Mhm.
en, madaxweynaha uhuru kenyatta iyo madaxweyne ku-xigeenka william ruto Mhm.
eh, eh, maxkamad baa ku furneed Mhm.
oo loo yaqaano i c c Mhm.
Eh, en, aad bay isu kaashadeen oo shacabkana aad bay ugu codeeyeen Mhm.
Eh, laba kun toban iyo todobadii marka lasoo doortay madaxweyne uhuru kenyatta wuxuu ka dhawaajiyey 2013 wuxuu ka dhawaajiyey eh, inuu inuu meel kasta oo oo macnaha shacabka ay kula hadlaan uu ka dhihi jiray eh, anigii toban sano i doorta toban sanana waxaa dooran doontaan eh, william ruto Eh, kalsooni badan ay ku dhalisay Mhm.
eh, gobolka uu kasoo jeedo madaxweyne ku-xigeenka Mhm.
Eh, waxaa iska caddeed madaxweynaha marka uu dham waqtigiisa uu dhammaado tobanka sana Mhm.
inuu taageeri doono Mhm.
eh, madaxweyne ku-xigeenka william ruto Mhm.
laakiin ma muqu- ma muqutita ideed Mm.
Eh, taa la-aligeed eh, waxaa aada u wanaagsanaan lahayd Mhm.
En, madaxweynihii asaga ka horreeyey oo toban sana wadanka madaxweyne ka ahay Mhm.
eh, moi kibaki Mhm.
dhaqaalaha wadankana aada u dhisay Mhm.
aadna loo magacahay wadanka Mhm.
Eh, sida uu sameeyey inuu macnaha jidka u qaado Mhm.
ayaa aada u wanaagsanaan lahayd Mhm.
uu siyaasadaan waxban cidna u taageerin hataa haddii uu macnaha ninka madaxweyne ku-xigeenka asaga u ahay Mhm.
isku xisbiga ay ahaayeen haddii uu arkaa taageero inuu siinin Mhm.
waxaa aada u wanaagsanaan lahayd isagoo aamusan inuu xilka iska wareejiyo Ee, macnaha hadda macnaha waxay ku tusaysaa in uu raila odinga shacabka uu tusaha inuu asaga wata Mm.
Ee, dee taas haddayna macnaheeda waxaa ka dhalan karaa Mhm.
Ee, nin xisbigiisii ka baxsan mucaaradka ahay heshiis dambe uu imaaday haddii madaxweynaha banaanka intuu imaado uu yidhaha ninkaan aan taageersanahay Mhm.
waa in aad soo dhistaan dee waxaa ka dhalanayaa fikraddii ama ee, wixii ay xisbigii hore oo jubilee ay ku dhisneed inuu ka wareegtay waa tahay dhegeystayaal markaan isku soo laaban waxaan maqli doonaa hadduu ebar hali ka noqdo dhanka sagana tree iyo weliba waxa uu, eh, galbeedka waa dabcan bartamaha dalka uhuru kenyatta uu rabo inuu ku hogaamiyo iyo weliba dhanka saada- maxyaalaha markaas laga saadaalin kara iyo weliba shacbiyadda markaad fiiriso dhegeystayaal eh, madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale raila odinga haddii uu ka dhex baxo madaxweynaha dalka uhuru kenyatta kee markaasi guusha qaadaya ama sidoo kale kee raacaysa sidoo kale aadan cabdiraxmaan ayaa markaasi inoo falanqeyn doona dhegeysa warka kadib hadduu ibahraali ka noqdo waan isku soo laaban doonaa
hagaag eh, dhegeystayaal sidoo kale waxaanu eegi doonaa amaba qeybaha dhexe iyo sidoo kale qeybaha ugu dambe aad maqli doontaan siyaasadda dhanka iyo deegaanka kamkunji magaalada ta nairobi ama ismaamulkani nairobi oo aanu ku eegi doono eh, sidoo kale waxyaabaha markaasi u qorsheysan ama qorshaha uu yahay in laga bedelo eh, sanadka labada kun labaiyo labaatanka iyo sidoo kale eh, si guudba shanta sane ee soo socota iyo waxyaabihii markaasi sanadihii lasoo dhaafay ee doorashada iyo sidoo kale deegaanka si guudba kamkunji aanu eegi doonaa dhegeystayaal oo barnaamijka hogaanka xaaladda dalka qeybii ugu horee barnaamijka ama qeybtii koowaad ee aad soo dhegeysateen wareysiga ayaa markaasi eh, maqlayseen aanu la yeelanaynay eh, Cabd- aadan cabdiraxmaan maxamed oo isagu ah siyaasi sidoo kalena u tartamaya xilka xildhibaannimo ee deegaanka kamkunji ee ismaamulkan iyo nairobi barnaamijka star f m codka gobolka waqooyi bira nagala socotaan musacab ismaaciil iyo sidoo kale yuusuf fakat ayaa barnaamijka idiin daadihinaya dhegeystayaal qodobo dhowr ah ayaa markaasi aanu ku soo egnay ee, kuna wareysanay ee, kuna faaqinay iminka waxaanu gudageli doonaa ama eegi doonaa dhankaas iyo eh, sagana tree ama kulanka ka dhacaya madaxweyne uhuru kenyatta uu maanta halkaasi oo qeybgelayo eh, ismaamulka nyeri waxaana halkaasi lagu wadaa in madaxweynaha uu kula kulmo siyaasiyiin sidoo kale uu la kulmi doono hogaamiyaal ganacsato dhalinyaro odayaal s- iyo qeybaha kale ee bulshada oo uu kala hadli doono wadada iyo jihada ay markaasi u kacayaan gobolkaasi mount kenya iyo si guud eh, central ama gobolka bartamaha dalka dhegeystayaal dhammaantii marka lasoo dhawaada eh, wareysiga si ayaa inoo sii socon doonaa sidoo kale waxaan eegi doonaa dhankaasi iyo arrimaha siyaasadda ku saabsan deegaanka kamkunji eh, iyo eh, yuusuf bakad wareysigaasi dhegeystayaal waa tahay aad buu mahadsan yahay muscab ismaaciil dhegeystayaal aan halkaasi kasii anbaqaadno n mar kale aan isku soo noqod wanaagsan aan kuleeyahay aadan eh, cabdiraxmaan N, bal aadanow waxay noo sheegtaa n, m- maxaad ku saadaalin kartaa shacbiyad ahaan madaxweyne uhuru mada- waa raalli hade waa madax madax xisbiga o d m raila odinga iyo sidoo kale madax xisbiga u d m waa madaxweyne ku-xigeenka william ruto haddii laga dhex saaro oo kubadda hagta ag ama yani garoonka loo saaro ama loo dhigo cidda markaasi shacbiyad ahaan ku kala bixi karto Eh, waa mahadsan tahay mar kale yuusuf Eh, haddii aa saadaalinta marka siyaasadda la sameynayo eh, ra-iisul wasaarihii hore oo wadanka eh, raila odinga waxaa loo arkaa eh, nin ku dhisan fikrad ka imaaday madaxweynaha wadanka ama wax loo yaqaana eh, project Eh, state project wax loo yaqaana nin macnaha dowladda eh, hadda hogaanka hayse Mhm.
ay wadata ee loo arkaa Eh, ma- madaxweyne ku-xigeenka ruto Mhm.
eh, shacabka aada bay u taageersan yihiin Eh, siyaasaddiisana waxay ku dhisan tahay eh, fikrad eh, kobcinta dhaqaalaha wadanka hoos laga soo bilaaba ha waxa la yidhaha bottom up eh, economic model Eh, taa la aligeed eh, ani shakhsi ahaan dhowr mar baan meel u raacay eh, xisbiga u d a oo isaga hogaaminaya Eh, shacabka aad bay u taageersan yihiin Eh, haddii laga saara madaxweyne uhuru kenyatta horta annaga u d a haddii aan nahnay eh, xisbiga u d a waxaan aaminsannahay cid doonta ha taageersanaata eh, raila odinga eh, inaan ka shacab badannahay um, oo ruto inuu ka taageero badan yahay raila ayaan u aragnaa Eh, fikradda muuqata iyo saadaalinta wadanka marka la- marka la eego Eh, haddii laakiin uu madaxweyne uhuru kenyatta sida hore aan usoo sheegay mar hore oo meesha ka baxa sidii madaxweynihii hore u sameeyey Eh, ma ma muuqata si aad eh, raila odinga uu ugu soo dhowaan karaa william ruto dhinaca codka aad iyo aad warbixin la soo saaray ee tifa ay soo saartay waxaa lagu sheegay in madaxweynaha uu boqolkiiba kenyaanka haddii maanta doorasho loo dareero boqolkiiba soddon iyo sideed ee kenyaanka u codeenayaan halka madaxa xisbiga odm raila odinga ee labaatan iyo toddoba markaasi ay u codeenayaan sidaad og tahay aadan cabdiraxmaan shir ayaa maanta ka socda sagaana ama ka furmi doona oo madaxweynaha dalka uhuru uu hogaaminayo shirkaasi waxaa la iskugu keenay dhalinyarada bartamaha dalka waxaana markaasi la rabaa in midnimada ee bartamaha dalka looga hadlo iyo sidoo kale in looga hadlo sababtu ay u kala baxeen ama ay u kala tegeen iyo waxa keenay sida u weyn ay ku kala baxeen madaxweyne uhuru kenyatta iyo william ruto marka kulankaasi madaxweynaha ma laga yaabaa in uu kaga dhaadhici dadka bartamaha ku dhaqan ama degan uguna cid badan ama ugu tirada badan in uu ka jeediyo dadka imikan taageersan madaxweyne ku-xigeenka
uma eka horta waa arrin aada aan u wanaagsaneyn madaxweynaha in uu uu shir ku dhigay gobolka uu kasoo jeedo oo okay madaxweynaha wadanku asaga waye laakiin in mount kenya uu macnaha uu shir ku dhiga qabiilka uu kasoo jeedo uu sukeen u yiraha jidkan inaad raacdaan wanaagsan madaxweynahana madaxweyne ku-xigeenkana sababaha aan ku kala tagnay tan iyo tan ayaa kamid ah ani fikrad ahaan ilimo wanaagsana laakiin uma malaynayo taa lacaligeed taageerada inay kala laaban doonaan madaxweyne ku-xigeenka william ruto hadda marka la fiiriyey siyaasadda dhaqdhaqaaqa wadanka meelaha aada taageerada ugu haysta william ruto waxaa kamid ah gobolka uu kasoo jeedo madaxweyne uhuru kenyatta oo bartamaha wadanka ah uma malaynaya in in taageerada ay kala laaban doonaan ama natiijo aada u weyn oo macnaha keeni doonta ruto taageeradii uu ka lahay bartamaha wadanka in ay u keeni doonto waxaa layidhaha naaqis ama ay taageer taageeradiisa ay hoos u dhigi doonto ani ima muuqato laakiin siyaasadda wadanka qabiil ay ku dhisan tahay wadankan weli ma gaarin meel macnaha la yidhaahaa xisbigan baan taageersannahay ama ideologigan baan taageersannahay laakiin xisbiga u d a dadka hadda badana waxay u taageeraan uma taageerayaan ninkan ay qabiilkan kasoo jeedo sababta ay u taageerayaan waxaa ka mid ah fikradda ama ideologiga xisbiga aada uu u danaynahaya ayaa ka mid ah marka haddii shirkaas uu dhacaa madaxweynaha uu sheegay sababtii asaga iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa wada shaqayntoodii ay u adkaatay oo u kala tageen uma malaynayo in taala aligeed taageero badan ay ka noqon doonaan ruto
waxaa la socotay mid ka mid ah markii loo sameynayo dabcan lasoo dhaweynaya moses kuria mid ka mid ah ayaa hadlay wuxuuna sheegay weliba iminka inkastoo baaritaana ay ku hayaan waxda dambe baarista dalka d c i da sidoo kalena asagana uu sheegay in uu xog fara badan uu soo saari doono laakiin hadalkii ninkaas uu jeediyey waxaan filaya inuu ahaa lavindo dabcan sidaan filayo inuu ahaa asagana hadalkaa jeeday wuxuu dhahay madaxweynaha qorshe ayaa markaasi la rabay in lagu qaarijiyo waxaana ka rabay inuu ku qaarijiyo madaxweynaha ku-xigeenka arrintaas hadalhayn fara badan dhalisay dabcan sidee arrintaas loo fasiri karaa markaa fiiriso aadanow
wallaahi arrin cad ma aha macnaha waa arrin hadda oo dadka d c i da iyo waxaan macnaha dadka ay baaritaan ku hayaan golaha security-ga marka ma cadda wixii ay ka dhigan tahay laakiin asaga ninka sheegay unbaa waxaan filaya yaa yaa xogogaalka ah ama ama ama macnaha wax un ka sheegi kara shaqsi ahaan aniga nafteyda waa un waa un arkay marka waan dhageystay wuxuu sheegay laakiin shacabkana aad bay uga hadlahayaan laakiin wax wax saa aan ka sheegi kara ma tahay mid siyaasad ahaan bartamaha lagu kala goonayo waa macquul sidaabaa u badan tahay laakiin haddii aad eegta madaxweyne uhuru kenyatta iyo ruto laba nin oo aada iskugu dhow oo saaxiib ay ahaayeen wada shaqeyn badana kasoo dhexeysay shantii sano oo hore aad bay iskugu dhawaayeen golaha wasiiriinta marka la magacaabayo marka la dhaarinayo madaxweynaha markuu wadanka ka baxayo ama oo macnaha shaqo shaqo qaran u aadayo ama wadanka uu kusoo laabanayo madaxweyne ku-xigeenka lagama waayn jirin garoonka madaxweynaha markuu baxay wadanka markuu soo gala laakiin eh, wax sax ilama ahan laakiin taa eh, aad uguma hadli karo waa tahay marka Aa- aad baad mahadsan tahay Aa, iminka dadku waxay isweydiinayaan qof waliba iminkana dhegaysanayo oo laleeyahay madaxweynihii iyo raayila ayaa iminkan isku dhinaca ama dhinaca u safanayaan waxay isweydiinayaan labada nin ee soo wada shaqeeyeen ama sidoo kale doorashada isla socdeen labada kun saddex iyo tobanka ilaa toddoba- labada kun toddoba iyo tobankii madaxweyne uhuru kenyatta iyo een, william ruto waxaas ugu weyn iminkan kala geeyay maxay tahay su-aasha la isweydiinaya waaye cabdiraxmaano Eh, wallaahi horta ayagun ba ogaan karaa wixii ay ku kala tageen Eh, laakiin annaga waxaan aaminsannahay eh, isfahan la-aan darteed oo dhinaca shaqada ah eh, in ay jirto Eh, oo taana ay dhalisay dadka macaradka ahay Eh, waad dareemi kartaa dowlad shan sano madaxweyne ku-xigeen aad ka ahayd Eh, shantii sano oo kalena doorashada aad waqti badan iyo juhdi aad aada u gelisay Eh, marka la seedaaliyo waxaa la arkaa eh, madaxweyne ku-xigeenka ruto inuu aad dadaal badan uu ugu bixiyey doorashadii oo ee macnaha eh, qeyb kaalin libaxna uu ka qaatay Eh, marka asaga iyo madaxweyne madaxweynaha uhuru kenyatta la bardhigo Eh, ruto ayaa waqti badan doorashada ku bixiyey oo macnaha wadanka aad ugu wareegayay dabcan qayb istaraatiijiga howlahaasi ay- ayuu aada uga qaatay Eh, dee doorashada dhacday maxkamada ay aadeen dadka mucaaradka ahay Mhm.
qolada mucaaradka maxkamadda marka ay tageen maxkamadana waa tii go-aan soo saarta doorashada in lagu noqdo doorashada lagu noqdo haddana waqti badan iyo eh, dadaal badan oo aada ay ugu bixiyey marka haddii waa- waad dareemi kartaa dowladdii aada soo dhistay shan sano madaxweyne ku-xigeen aad ka ahayd Een, haddii ninka mucaaradka ahay oo dhibkaad badan idin soo maray madaxweynihii kaaga hoos mara aad iyo aad oo macnaha nidaamkii iyo qorsheyntii iyo eh, sida dowladdu lagu hogaaminaya asaga lagala tashanaya dee heshiis kama imaanaya halkaas aad iyo aad Een, aadan cabdiraxmaan aad baad umahadsan tahay dhanka siyaasadda halkaas aan kaga baxno inkastoo laakiin siyaasad kale aan weli aan sii gudageli doono dhanka kamakunji laakiin een, aadan eh, sidaad ii sheegtay oo sidoo kale aan baraha bulshada ka aragnay adiga een, waxaad u taagan tahay mase u tartamaysa siyaasadda ee kamakunji ee xildhibaan ay rabta inaad markaasi ka noqoto maxaa kugu qasbay oo doonaysa ama kugu weyn oo iminkan iskugu soo sharaxaysa waqtigan labada kun laba iyo labaatanka Eh, haddii aan ku sheego horta hadafkeyga yuusufow eh, siyaasadda waxaa waaye wax nolosha ka mid ah Een, eh, dee dadkana marba qof unbaa hogaamiyo Eh, dadkana waa kala fikrido Eh, waxa ay ugu dhalatay eh, halkan isbedel badan in looga baahan yahay Eh, kursi xildhibaaneedka mukunji ama deegaankanka mukunji eh, dad badan oo- ayaa oo bulsho badan ayaa degan Eh, waxay ka mid tahay deegaan xildhibaaneedka oo ugu ugu dad badan ee marka la fiiriyo ismaamulka nairobi Eh, halkaana waan ku koray oo waxna waan ka bartay marka waxay ugu dhalatay in oo macnaha waxyaalo badan oo macnaha bulshada ay u baahan tahay in la qabto oo oo laga gaabay baan arkay taa la aligeed horta go-aankaas sidad baan ku qaatay in aan musharax xildhibaan noqdo oo fikradeydi iyo eh, aan aaminsanahay wanaag badan inaan bulshada kusoo kordhin doono Eh, dee rajada iyo eh, fikri- fikirkana taasay ugu dhalisay okay markaad baaritaano samaysay baahida ugu weyn aa eegtay maxay tahay ee kamakunji ay qabaan Eh, waxaa ka mid ah haddii horta halkan waxaa degan eh, eh, qabaayil badan oo oo wadankan ah oo soomaalidana qeyb ay ka tahay Eh, qabiilo kaloo badan way degan yihiin haddii aan aan mathalan usoo qaata eh, qeybtan soomaalida ay ku badan tahay oo islii Eh, eh, islii waa meesha eh, qeybaha ka midka ah wadanka aad ganacsiga looga sameeya dhaqdhaqaaqana aad ku badan yahay Eh, bulshadana waxaa dhibo badan ay la kulmaan haddii aan ku bilaaba eh, waxaa jirta eh, qashinka oo jidadka dhooban Eh, shaqadaa waxaa iskale eh, xildhibaanka oo dowladda hoose oo loo garanayo county government ama ismaamulka ee county government Eh, laakiin eh, waxaad fi- waxaad aragtaa in ay sh- een, w- xildhibaanka ninka oo macnaha eh, nationalka ah ama ama dowladda dowladda dhexe ninka xildhibaanka ka ah iyo xildhibaanka hoose MCA -ga.
m c a ga haddii ay wada shaqayn eh, aad ay ugu dhexaynin eh, waxyaalo badan ay dhib badan ay shacabka la kulmaan aad iyo aad Eh, islii haddii aad fiirisa jidadka qashin baa dhooban Eh, ganacsiga halkan laga sameeyana waa ganacsi aad u weyn waa ganacsi aad u badan soomaalida dee waa dad ganacsata ah Eh, qa- meeshii marka qashin quba waa iska noqotaa aad iyo aad haddii aad fiiriso wadanka qeybaha kale ama ismaamulka nairobi meelaha qaar ee, eh, waxyaalaha noocan eh, kama muuqdaan Eh, waxaa kaloo ka mid ah een, soomaalida horta wadankan eh, qabiil kasta deegaan ayuu kasoo jeedaa aad iyo aad Eh, badanaana eh, soomaalida waa dad oo cabsi iyo wax noocan baa ku jirta oo eh, waxa- waxay un arkaan un dowladba haddii arkaan cabsi baa gasho Een, hadda mathalan qolada canshuuraha iyo waxaan wadanka gurto ee, dad baa shaati guduudan iska soo xirta oo oo islii usoo shaqo taga oo le anaga qoladaasaan ka soconaa ee, ee ninka moolka iskale waxalle intaanoo canshuura lagu leh Ee, wadankana wuxuu leeyahay nidaam iyo system degan oo canshuurta lagu bixiyo aad iyo aad Ee, midda kale een, qolooyinkan oo oo loo yaqaana kanjo oo macnaha ka socdaan ee, ismaamulka askari county- county. Mhm.
askari countiga loo garanayo dee dadka danyarta aad bay u dhibaan Ee, maamooyinka iyo jididka wax ku iibsado ama ama dukaamaha hortooda alaabta dhigta Ee, waxaa loo baahnay in la sameeyo nidaam oo loo kala saaro dadka dukaamaha ama moolalka leh iyo dadka danyarta ah in la kala saaro oo cidba meel lagu ogyahay wax ay ku gadato Een, waxyaalahaas ayaa fikrad igu dhaliyey waxaad arkaysaa ee, gaari oo booliska ay leedahay oo ee, kamkunjiga aanba constituencygan aan ka imaadin ama county kaleba ka socdo ee islii iska imaanaya marka maxay ka qabanayaan isli marka oo oo dad iska dadka macnaha iska qabanaya Aha.
macnaha waxay iska noqotay xaro oo macnaha dadki nin kastaba oo dadka waa la handadaa oo cabsi soomaalidan waxaa la arkay in oo dad aad dowladdu haddii ay meesha maadaad u cabsado tan la aligeeda arkaysaa ee, baabuur askari leedo koonti kale ka imaaday halkan iska dhiganaya oo- Marka oo wixii- dadka iska qabanaya marka ay wixii ayaga laga arkaa marka waa qofkii yani dabcan wixii isaga lagu arkaa lagu qaraaca ushay aad iyo aad aad iyo aad marka ee, taa la aligeed ayaa igu dhalisay dadkan inaan aan aan wax arrinta aan wax ka bedelna ee, codka shacabka aan noqono macnaha hadda waa arrintan oo qashinka aan ku sheegaya ee, adduunka horumar ayuu gaaray ee, qashinkan banaanka tuuran ayaa shaqo abuur laga sameyn karaa dhalinyartana shaqo abuur loogu sameyn karaa shirkada adduunka waxaa jira oo aad ugu takhasusay Een, hadalka aad wadataa Een, waxaa leedahay een, qashinkii waxaa laga sameyn karaa shaqa abuur aad iyo aad, dadkan aad iyo aad.
waxaa laga dad badan in iminkana dhegeysanayaan soomaalida le ninkan eh, aadan qashinka wuxuu sheegay maxay tahay Een, haddii tusaale aad usoo qaato wadamada ha ku horumareen fadlan adoo raalli ah Eh, mathalan waxaa ka mid eh, sida turkiga ama wadan kale oo yurub ku yaal oo layidhaha estonia Mhm.
Eh, shirkadaha waxaa sameeyaan dee qashinkan ama horta wasaqdan aan sheegayn wax dadkan halkan jooga ay u garanayaan garbage Ehe.
Eh, garbagekaas eh, shirkada waxaa la keeni karaa halkan eh, macnaha heshiis ay geli karaan oo communityga oo halkan degan ama haba business communityga ha noqoto iyo shirkadii iyo dowladda ismaamulka countiga ayaa wax tripatrate agreement layidhaah Mhm.
ayaa la sameyn karaa Mhm.
heshiis oo u dhexeeya Saddex saddex- geesood.
saddex geesood ah Mhm.
Eh, macnaha en- en, eh, haddan taa a ka dhalanayso eh, dee shirkadii halkaa markaa imaado shaqa abuura dhacaya Mhm.
eh, shaqo badanaa la qabanaya Mhm.
shirkadana eh, dee meeshii dhaqaalaba ay ka sameynay Mhm.
countiga dhaqaaluhu ka helaa Aha.
communityga meeshii joogina Aha.
dee shaqa abuurna meeshu waa ka dhacaya waxaa lagu soo laabanaya dhaqaalo kusoo laabanayana Mhm.
waa la helayaa aad iyo marka fikrada noocaas ah Mhm.
ma aha meeshii oo labaatan sano ama soddon sano ka hor aan taagnayni Mhm.
in fikradii unti eh, dee caalamku waa sii socdaa Mhm.
eh, in aan la jahan qaadno Mhm.
aad bay u wanaagsanta waata aad baad mahadsan tahay Een, maxaa kaaga qorshaysan dhanka lacagaha ee c d f ta iyo weliba qaabka rabta inaad u maareyso una wada shaqeyso iyo weliba sidaad rabto inaad ku dardargeliso hadday tahay iskuulada eh, eh, sare dhexe ah, kuwa secondariga loo yaqaano kollejyada iyo jaamacadaha Eh, horta c d f ta dadka badanaa waxay u fahansan yihiin un nin oo macnaha waxay oo baasariga ama lacagaha dadka laga bixiyay Mhm.
eh, iskuullada sare iyo dhexe Mhm.
Eh, laakiin waxyaalaha aan wax ka bedeli doono waxaa ka mid ah Mhm.
hadda waxaad arkaysaa iskool dhan eh, macnaha iskuullada halkan kamkunji ku yaala Mhm.
aad bay u badan yihiin Mhm.
oo ba- en, c d f ta ama basarigana waxaa lagu bixiyaa eh, iskuulka eh, dowladda Eh, iskuul shaqsiga dad lagama bixiyo Mhm.
En, iskuullaha dowladda qaar marka aad aragto waxaad arkaysaa arday oo dhulka fadhida Mhm.
macnaha kuraastii lagu fariisanayay Mhm.
ama deeskii wixii loo yaqaanaba ayaan haysanin Mhm.
En, wakhtiyaalka ama meesha maanta la marahayo caasimadii la joogo waa nasiib daro ardadii inay subaxii cunug hooyo ay usoo diyaariso oo iskoolka imaadaa iskoolka markay imaadana uu fariisto dhulka Eh, taa waa waa nasiib daro Eh, waxyaalaha aan wax ka bedeli doono taasaa ka mid ah Eh, iskuuladii inaan inaan aan taageero aada u weyn aan siin doono iskuuladii oo dowladda Eh, taa la aligeedna aan baasariga marka la bixinayo en, hadda tan oo kamkunji xog ogaalka ma ihi Mhm.
laakiin dhaqdhaqaaq aan arka Mhm.
Eh, usbuuc baa layirahaa usbuucan islii baa lagu bixinayaa usbuuc abas baa lagu bixinayaa Mhm.
maalmood kadib kadib california baa lagu bixinaya dad unbaa saf gala laakiin eh, waxyaalaha yar ama analysiska marka aan sameeyo waxay ii muuqato Mhm.
dad masaakiin ah oo xafiisna aan tegi karin oo meeshina eh, wixii ay heli lahaayeen gobaay marka waxaa loo baahan yahay eh, dadka n- xafiisaha dowladda ragga ka shaqeeya oo jiifafka ama dadka loo garanayo yumbakumiga Mhm.
ama eh, masaajidadka imaamka nimanka ka ah ama kuwa kaniisadaha dadka shacabka aad bay ugu warhayaan marka ayagana waa la isticmaali karaa iyadoo si lagu ogaada dadka aan xafiisyada soo gaari karin oo masaakiinta ah sidii oo macnaha iskuuladii looga bixiyo Eh, dhibka kale oo iskuullada ka muuqda waxaa waaye iskuullada qaar eh, dee meeshii dhullahaan ay ku fadhiyaan aad bay u yartahay ardaydana aad bay u badan yihiin marka dadka badana waxay ka dhawaajiyaan dee space ama dhul ma laha oo lagu dhisi kara en, eh, fasalla cusub Eh, taa kam- kama dhigna in in uu iskuolka sida uu hanayo En, macnaha eh, aniga mar qaar dadka waxaan ku dhahaa if there is no space on the land there is space in the air Hey.
macnaha waxay ka dhigan tahay Mhm.
qasam ahaa lixtan iyo saddexdii wadanka mar eh, eh, eh, macnaha wadankan xur markuu helay eh, lixtankii saddexdii En, iskuuladii sida ay ahaayeen oo maanta oo la marahayo twenty twenty two fasaladii inaan isticmaalna macquul maaha mana marka wanaagsan dabaq ahaana ka hadlaysa marka haddii ba- eh, ballarkii iyo wixii la ballarkii waayo iyo wixii oo dhulka kor ahaana loo iskuulka- dhisi kara marka iskuulka axsan Mm, aad Ah, iyo waxaa aad.
loo baahan yahay waxaa waaye Aha.
Sax.
aad baad umahadsan tahay En, arrimaha kamakunji aan ku guda jirnaa En, aadanow ma jiraa wax alla ama kaa kugu reebay mise aad la cajabtay mise la yaabtay oo aad ku ra- ku aragtay kamakunji aad rabto inaad wax ka qabato Eh, waxyaalihi hadda kasoo dhawaaji baa ka mid ah Mhm.
Eh, waxaa kale oo ka mid ah oo dadka badana ay aada u ogaan En, kamkunji dad badan oo danyar baa ku nool En, waa halka meel oo macnaha isbitaal dowlad ay leedahay oo casri aan laga helin ama isbitaal casri buu ahanin Eh, is- isbitaal oo dhexda oo ama level four ama level five ha iska ahaada ayuu ku yeelin ada isbitaal dowladda ay leedahay isbitaal dowladda ay leedahay meeshan waxaa ku yaala isbitaal la yidhaha pumwani maternity pumwani maternity ma aha isbitaal wax kasta laga hele Waa kii- waa isbitaal dumarka ama hooyooyinka Iyo dhallaanka.
ay- ay- oo dhaliinka ay ku dhalaan aad iyo aad Eh, hadda n- qolada la yidhaha n m s nairobi metropolitan service eh, madaxweynaha markuu soo shaqogeliyey eh, sub county kasta ama deegaan xildhibaaneed kasta isbitaal bay ka dhiseen aad iyo aad laakiin meesha kamakunji la yidhaha waxba kama qabtaan maxaa sababta maxaa keenay Eh, wallaahi ma garan karno Eh, aniga markaan un baaritaan shaqsi ahaana marka aan sameeyey eh, waxay sheegaan in uu macnaha eh, dhul ma jiro oo macnaha laga dhisi karo isbitaal Eh, halkan dhul dowlad waa ka buuxaa En, eh, dee dhulka dowladda ay leedna waa waa laga dhisi karaa Mhm.
hataa haddii mid dowlad la waaye dowlad waxay awoodaa dhul shaqsi ay leeyihiin in ay gadato oo isbitaal laga dhisa marka macnaha kamkunji marka la fiiriyey dadka badanaa waxay fiiraan uun dhaqdhaqaaqan yaroo ganacsiga oo islii ka socdo laakiin ummad aad danyar ah oo isbitaallihii shaqsiga aan tegi karin ayaa halkan ku nool marka eh, dee eh, xildhibaanka oo isagoo kaashanaya xildhibaaniinta bar eh, countiga wixii inay xoog saaraan loo baahnaay eh, waxyaalahaasa ka mid ah aad iyo aad aad baad umahadsan tahay eh, aadan cabdiraxmaan En, aadanow eh, dadka waxyaala qaar waxaa jiraan markii qofka xildhibaan uu soo gelayo oo afka marka hore uu macaaneynayo hadda adiga eh, wax baa sheegaysaa ma ficil baa rabtaa inaad uga bedasho oo wixii aad kaga dhamayso sidee iminka dadka ay kugu aamini karaan oona oga dhaadhicin kartaa ee dhihi- aad dhihi kartaa tan waa shaq dabcan waa shaki kuma jiro arrinta inaan wax ka qabanayo Eh, horta siyaasi kasta warkiisa aad buu u macaan yahay aad iyo dee kii dadka ah, waxqabashada marka la fiiriyo dadka ugu liitana Mhm.
eh, dee dadka ah, wuxuu dhahaa anigabaa ugu qatarsan oo Mhm.
waxan baan samaynaya Mhm.
dee nin kasta eh, macnaha aniga hadda kursi xilma hayay oo maanta ma dhahaya waxaan baan soo qabtay aan reerka mkunji waxaan dhihi karaa un eh, dee aniga igu daya eh, try me this time Mhm.
Eh, macnaha in aan isbedel keeni karaa in aan eh, aan wax badan aan aan soo dhalin karaa Mhm.
Eh, marka ay doortaan bay arkayaan Mm.
Eh, badh- meelaha maarag iska fadhi ku dararka ama hoteelada marka laysku imaado Mhm.
dadka waxay weydiiyaan dee haddii aan xilka ku dhimin Ehe.
ama labaatan sana aad meel ugu kici waysoo dhahdaa oo markasta halay doorto Aad iyo aad.
Eh, aniga waxyaalahan ku kaftamo waxaa ka mid ah n eh, waxaa noqon doonaa xildhibaankii hataa haddii aad dhahdaan shan sano kadamba marka ay doorataan eh, niyow bal adiga shantaan aan ku dooranee Mhm.
mid kale aan doorana Eh, laakiin natiijo waxaan ka tegi doonaa insha allahu tacaala Aha.
konton sano laga hadli doono yani aan la ilaabi karin aan la iloobi karin marka waxaad leedahay qof waxaa noqon doonaa dhega nugul insha allah Aad waa dad- bulshadan aad baan ugu- aan aan ugu adeegi doonaa Mhm. Een, kamakunji dad aad u tiro badan baa sheegtay inay ku kala nool yihiin weliba q- een, different diversity ah ama dad kala duwan inay ku kala nool yihiin een, aadanow Een, marka sidee rabtaa inaad u wada shaqaysaan dadka deegaanka kuwa isli eh, kuwa eh, meelaha kale deegaanada kale soomaalidii dadka dhammaan ganacsidii sidee rabtaa marka inaad isku maareyso iskuna iskuna wada keento u wada shaqaysaan dee horta eh, ruuxu xilka in in uu doonin ama aan la doorinin eh, meesha xilka uu ka Aha.
qabanaya in aad fahansan yahay aad bay ay u wanaagsan tahay Mhm.
dee meel aad aqoonin haddaad aad xil baan ka qabanaya Mhm.
eh, dee nin un bad iska raaci baa noqonaysaa Mhm.
Eh, taala aligeed eh, Mhm.
aniga waa fahansanahay soomaalida iyo qabaa'ilkan kale oo la degan Mhm.
eh, ganacsiga meesha laga sameeya Mhm.
een, oo- oo macnaha dadkii oo danyar tahay meesha ay degan Mhm.
yihiin aad baan u fahansanahay aad iyo aad Eh, taala aligeed waxaa noqon doona insha allah Mhm.
nin isu keeni doono ganacsatadii Mhm.
dadka oo ogaan doona wixii oo dhib oo ay la kulmaan eh, ganacsiga marka ay sameeyaan Mhm.
Eh, dadka danyar tahay oo macnaha meelaha kijiijiga loo garanayo Mhm.
degan Eh, ma- hadda mathalan eh, madaxweyne uhuru kenyatta eh, dowladiisi waxaa waaye dowladda aad ugu badneed Mhm.
oo bixisay waxaa loo yarqaana title deeds Mhm. yani sharci dhulalka sharciga dhulalka Mhm.
Een, marka aad fiiriso halkan eh, kamkunji Aha.
eh, weli kama ay dhicin Mhm.
Eh, aad buu madaxweynaha u Mhm.
bixiyey Mhm.
uu- in- in- in in uu macnaha eh, sharciyaalkaas dadka uu siiya aad iyo aad Eh, laakiin kamkunji nasiib daro tiim ay dhicin Mhm.
taana waxaa laga reebay ninka xildhibaanka inuu xooga saara eh, wasaaradda dhulka Mhm.
uu macnaha waqti badan ku bixiyo oo oo dadka sida ay ku helaan sharciyadahay Mhm.
Een, mm, halkan haddii oo islii markii laga laga baxaayo oo majengo meel lahabaa jirta Mhm.
waxaa jirta meel la yidhaha kinyago kiambiyo meel dhaha oo macnaha eh, militariga ku dhegan baa jirto Aha.
marka waxyaalahaas dhan haddii ruuxu u ogaada dadka dhibka haysta ee, ganacsata noqotaa iyo dadka danyarta noqotaa iskuullada noqotaa een, wixii ay noqotaba meelaha haddii ruux fahansan aa noqota Mhm.
dee shaqadaada marka waa dhib yaraanaysaa oo ee, waa ogtahay wixii lagaa raba een, meel kasta oo oo dad ay kasoo joodaan ama meel kasta oo deegaanka kamid ah Mhm.
dhibka haysta haddii ad ogtahay Mhm.
macnaha waa si si si sahlan baad shaqada aad u gudageli kartaa Mhm. waa tahay een, intaanan gabagabada soo gaarin eh, dhegeystaha ama dhegeystayaasha qeybaha aan siinin kuliba dhegeystayaasha naga dhegeysanay- ah, ma naga dhegeysanayaan kamakunji iyo weliba he- eh, iyo weliba nairobi dhammaan naga dhegeysanayaan intaanan qaladkooda aan siinin Een, eh, dabcan eh, b- waxaa jiraan ganacsiyo aad u weyn ama balaaxad eh, aad u ballaaran inay xaafadda isliya ka socoto Een, weliba deegaanka hadda adaa rabto inaad wax ka qabato ama aad rabto inaad kasoo istaagto Een, maxay tahay een, sida hadda ay sheegtay qashinkan faraha badan iyo weliba guryahan casriga ee la dhisa isli maxay tahay in wadooyinka laiska hagaajin waayo hortooda guryaha hore bulaacadaha meel waliba ay u daadsan yihiin Een, aadanow Ee, horta waxa keena waxaa ka mid ah dadkii oon xaqooda aan aqoonin Mhm.
Ee, ma marka qaar m c aga noqotaa iyo xildhibaanka ee, dowladda dhexe noqotaaba ayagana shaqadooda gebay Mhm.
Een, ayaa natiijo noocaa dhaliso Mhm.
Ee, mathalan haddii aan kasoo qaata meel la yidhaha abas ward Mhm.
oo second avenue ama third avenue-ga ah Mhm.
ayaa waxaad aragtaa ee, in eh, markii roobka uu da-a Mhm.
in oo macnaha ay ay ay Biyaha fariisanayaan.
biyaha fariisanayaan Mhm.
wasaq badan ay ka dhalata Mhm.
ardayda iskoolka eh, eh, macnaha ay aadi karin Mhm.
marka qaar Mhm.
Eh, taana waxaa keenta eh, dadka shacabka ahay oo xaqoodii aan aqoonin waxyaalaha aan ka hadlin Eh, midda labaad haddii anaga soomaali aan nahnay Mhm.
waxaad arkaysaa guryo casri ayaan dhisnaa Mhm.
Eh, dee guriga casrigahay oo macnaha dhalooyinka iyo am- wa- ma- wax aad arkaysa in aada loo qurxiyey Mhm.
guriga wada dhalo uu yahay ayaa macnaha ganacsiga marka la furo meel kasta eh, wasaqdii ama qashinkibaa dhuuban Eh, macnaha dadkii hataa ma isma ayaga isma xilqaamaan oo oo war dee haddii xildhibaaniintii ama dowlad waxan ay qaban waayeen magaalada nadiif se uga dhignaa balse nidaamino Ah, ma dhahan Eh, wallaahi waxaan u arkaa shacabkii oo oo macnaha shaqadoodii ama xaqoodii aan aada u ogeen iyo dadka xilkii oo loo dhiibay oo ayagana xilkooda gabeen ay natiijada u dhalataa
waa tahay een, intaan fariintaada ugu dambe aan ku siinin een, een, een, aadanow een, haddii een, shan daqiiqa aadanow haddii shan daqiiqa madaxweyne lagaa dhigo maxaad uga qaban lahayd dadka gobolka waqooyi bari waa shan daqiiqo oo keliya
Eh, horta taa in aan kaaga jawaabin eh, wax yaraan rabaa inaan aan aan dadka dhegeysanayo oo kasoo jeedo waqooyi bir inaan u sheego Mhm.
Eh, eh, badanaa marka aad fiiriso hadda xildhibaaninta waqooyi beri laga soo doorto Mhm.
in waxaa sida muuqata aada hal xisbi oo macnaha xisbiga hadda dowladda muuqato ama eh, macnaha ama ama madaxweyne uhuru kenyatta iyo raila meesha ay inay u socdaan loo saadeelinahay ayay wada aadeen wadankan waxaa ka dhacday eh, labaatan sano ka hore labaatan iyo laba sano ka horena aytaan filayaa Mhm.
eh, two thousand and two-gii ayaa wadanka doorasho ay ka dhacday north eastern ama waqooyi bari waxaa laga soo doorin jiray kow iyo toban xildhibaan kow iyo toban xildhibaankii ayaa toban xildhibaan waxay raaceen eh, xisbigii oo markaa ninkii madaxweynaha ka ahay oo Mhm.
loo garan jiray daniel moy eh, xisbigiisi oo madaxweyne uhuru hadda ma- waqtigaas musharaxa u ahay ay ku wada biireen Eh, eh, kadibna waxaa dhacay in hal nin oo ilaahi u naxariistay axmed khaliif la axmed yiraahdo khaliif ah, uu ku biiray eh, dowladda kibaki oo Mhm.
kibaki soo taageeray isaga xildhibaan loo soo doortay kibakina madaxweyne u noqday Wa- halka xildhibaan oo wasiir laga dhigay uu ahay north eastern kasoo jeedo horta soomaalida waxaa ka dhaadhacsan waxaa loo yaqaanaa eh, macnaha dowladda lama khilaafa cabsi Aha, badan iyo ma laga wax hormaado.
noocan, dowladda lagama horimaado Mhm.
eh, dowladda meesha ay taageersantaha la raacaa Mhm.
wadankan waa wadan dimuqraadi ah Mhm.
cidna cid marti uma aha Mhm.
marka horta waxaan ku dhiirigelin lahay eh, meesha oo wadanka uu u socdo Mhm.
inay saadeela ay saadaalin badan ay ku sameeyaan Mhm.
dee hal un dowladda aan iska raacna aan la dhihin taa horta raggaasaan u dhihi lahay iyo Mhm.
shacabka ee waqooyi beri oo macnaha wadanka dhaqdhaqaaqiisana hadda markaad fiirisa inkastoo aanay xisbiga aan eh, u d a ama william ruto oo aan- aan aan taageersana aan ku jiro eh, dee wadanka marka aad fiirisa dhaqdhaqaaqa dhinacaas u badan yahay Eh, tan labaad eh, north eastern eh, ani waxaan aaminsanahay xildhibaanintii lasoo doortay twenty seventeen in ay aada shaqadooda u gabeen ama ay u gaabiyeen dee shan sano kasta dowladun baan soo taageernaa dowladdii ayaa soo- ayaa lasoo dhisaa een, een, waxqabadkii iyo dadkeena aada u- loo liitaa ee, jidadkii caafimaad wax kasta oo ay noqoto dee horta hadda ma dhihi kariyo haddii aan maanta madaxweyne ahaan lahay fikraddaas weli iguma-
laakiin aadanow shan daqiiqa oo keliya lagaa dhigay qasmadii waa lagu firay oo waa wasaaradda maaliyadda wax walba adiga xor ah markaas u ah Ee, taa horta waa isbedel badan baan wadankan dhan aan u keeni lahay Aad iyo aad.
haddii aan waqooyi beri aan aan fiiriyo Aha.
ee, saddex shay unbaa horta ay hadda u baahan tahay Mhm.
waa dhinaca oo biyigelinta ama biyaha oo aada looga taageero Mhm.
Ee, adduunku maanta meeshaad marahay haddii aan dhahana sanad kasta mm, abaaraa dhacaa dadkii biilaan ay u dhintaan xoolihii biilaan bay u- ay u Mhm.
ba-aan Ee, roobkii waxaan ilaahay baa keeno Mhm.
Een, eh, horta taa xoog baan saari lahay Aad iyo aad.
Ee, dhinaca caafimaadka Mhm.
oo aad baan u liidanaa Aad iyo aad.
Ee, isbitaalada haddii aad tagta Mhm.
ee, waxaad arkaysaa oo dad oo aad u liito Mhm.
ee, isbitaalkii daawalaan iska ah Mhm.
Een, ee, qalabkii iyo wixii shaybaarkii lagu lagu lagu lagu samayn lahay meelihii ay ka maqan yihiin Mhm.
Ee, tan saddexaad oon xoogga saari lahay waa jididka Mm.
ee, ee, jididka marka lagu safraayo wax yar gaaris marka la dhaaf dowladan dambe oo oo hadda xilka haysa ee, waa yara dadaaleen oo ilaa madooga shimeel yara Mhm.
iyo ay geeyeen laamiga aad iyo aad.
dee laakiin ee, dhul aada u weyn ama jidid aada u fog yaa ayaa weli ka laaban horta taana dadkii isku socodkii iyo wixii say u sahlanaataa ama macnaha hataa safarkii iyo wixii qarashaadku u yaraado Mhm.
ee, jididkan xoog baan aan aan ka saari lahay aad baad umahadsan Ee, haddii aan hal aan ku dara Mhm.
ee, horta hadda meesha ee, laba kun toban iyo saddexdii wixii ka dambeeyey Mhm.
een, wadankan markay devolution ama dowlad goboleedkan uu Aha, bilowday aha.
een, dhaqaale bay helaan Aha.
laakiin marka aad fiirisaa ee, dee dhaqaalihii a- aan helnaa ama miisaanadii dowladda ay countiga ku taageertay kama muuqato badanaa Een, eh, aniga fikrad ahaantayda hor dadka waxaan ku dhiirigelin lahay nin kasta oo governor oo oo lasoo doorto shacabka inay toos ula xisaabtamaan dee haddii dhaqaalihii dowladda mandheera ama garis ama wajeerna la siiya ee lacagtii iyo dhaqaalihii dadka wax looga qaban lahay guryo dhadheer iyo ee aada u quruxsan haddii aan nairobi ama karen iyo meelahan mudayga laga dhisay Aha.
dee eh, waxa natiijo ay soo kordhin ama wanaag laga gaaraya malaha ma laha marka shacabku waa inay xaqooda ogaadaan Mhm.
dadka mas-uulka dadka ka aha oo mas-uuliyadda loo dhiibana dee ayagana in ay dadaalaan oo eh, waxaan noloshii inta adduunkan waqtiyara lagu nool yahay Mhm.
in ay aada ay u taxkiiliyaan dadka ummadda loo shaqeeya taana aada baan u dhiirigelin lahay aad baad umahadsan tahay Een, fariintaada ugu dambe aad dadka u dirayso maxay tahay ee, aadanow Ee, intaada fariintaada aan gudagelin bal laba iyo saddex dhegeystaan siinaa kadibna fariintaadan kusoo xiraya aadan adoo mahadsan Een, eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha qaadka te- kala duwan ayay markaasi naga soo wici karaan iyadoo saaka marti uu noo yahay aadan cabdiraxmaan sidoo kale musharax kamakunji xaafadii sili ay ka mid tahay dhegeystayaal uu ka tirsan yahay ama ay ka tirsan tahay uu ka taagan yahay qadka telefoonka dhegeysta ugu hore barnaamijka ku jira ayaan siinaya walaal soo dhow magacaaga waa dhawaa shiraar waa saaxiib waa waa ku salaam yuusuf shiraar halkee ku sugan tahay
xaafadda isley soo dhow saaxib
waa dhegaysanayay horta eh, waa salaamaya mudanaha aad iyo aad wuu ku aad maqlaya baan ku salaamay anigan salaamullahi eh, waxaan weydiinaya mudanaha horta waxaan ku radaa ii sheeg inta badan horta waxaa laga hadlaa qashin la qaaday iyo horumar iyo waxyaabo badanaa laga hadlaa Mhm.
ani waxaan rabaa inaan wax yar aan weydiiyo haddii lasoo doorto mudanahan oo ilaahay calafkiisa uu ka dhigo kamankuji loo soo doorto Mm.
ma laga yaabaa xaruuro badan oo waxaa jira ku dhiban oo halkan ku dhasheen oo nairobi ku dhasheen Aha.
waalidkooda dukumenti male ayagoo sharci lahayd bay wadankan soo galeen marka waa caruur bay halkan ku dhaleen Aye.
caruurta ayadaa ahayd sababta waalidkooda daraaddeed waxaa ku adkaatay inay iskuullada dowladda dhigtaan ama dukumenti ay helaan ahaye
kuwo kaloo ayagana waxaa jira waalidkooda sharciga qaxootiga u haysto Mhm.
oo nairobi ku nool oo ayaga nairobi ka shaqaysta oo waalidkooda nairobi uu ku biiro oo iskuullada dowladda dhigta Mhm.
ilmahaas markay secondarygii soo dhameeyaan ama galaaska sideeda soo dhameeyaan marka hore dhalashada ayay isticmaalaan dhalashada marka say u haystaan markay soo dhameeyaan cunuga waxa ku adkaatay inuu waalidkiisa daraaddiis uu yacni waalidkiis loo aaneeyo inuusan wadanka ka soo jeedin oo looga hor istaago marka inuu sharci wadanka helo asagooba yacni dhalashadii warqadii dhalashada haysta Mm.
taas horta waxaan dhihi lahaa horta maxaa kaaga qorshaysan
Mhm.
Ee, su-aasha labaad oo aan weydiinaya waxaa waaye xildhibaanada walaalahan oo soomaalida inta badan markii lasoo doorto waxaa lagu eedeeyaa markii lasoo doorto oo ay helaan Mhm.
boodka oo ay xafiiska tagaan inay maxaan ku irahday rag intay albaabka iskaga dhigaan ayagana ay albaabkooda soo xirtaan ka dambana ay dhahaan yacni dadka ayaa lay tusin waa tahay marka inaad inaad albaabkaada soo xirato ma laga yaabaa Ee, markaad meesha tagto aad baad umahadsan tahay Waxaan shiraar weydiinayaa.
shukran aad baad umahadsan tahay Een, waa tahay Eh, aad buu u mahadsan yahay eh, ninkan walaalkeena Aha.
horta eh, dabcan eh, su-aal aada muhiim ayuu ka dhawaajiyey eh, arrintan oo macnaha eh, identification cardka ama i d ga loo garanayo Eh, dee halkan bis maaha horta soomaalida dhan aad bay ugu dhiban tahay aniga shaqsi ahaan mandheera waan ku dhashay Mhm.
eh, halkaana wax ka bartay Mhm.
Een, i d gii maalintii lai jarayay eh, waalidkaaga la imaa waa laydhah Mhm.
dee waalidkeyga halkaa ma joogay aniga halkaan baan wax ka bartay Mhm.
Eh, dee waxaan dhahay halay siiya i d ga Mhm.
nyayo house baan joogay waa laiga soo ceeriy Mhm.
Eh, nimanka askarta baan halka isku dagaalin oo waxaan dhahay ma- ma soo noqonaya Mhm.
vetina laguma samayn doono Mhm.
ugu dambeyntii halkan kariokooba haddana aan tagay Mhm.
Een, dagaal baan ku qaatay maxaa su-aale lay weydiinaan ku dhahay aaba idhigii waa kanaa hooyo waa tanaa halkaanaa wax ka bartay macnaha ninkii dcga waqtigaas ahay ee magaciis maa xasuusto wuxuu dhahay dee ninkaa nin dhib badan waa eh hanaga taga ee idhga hala siibo horta soomaalida siduu walaalkeenu ka dhawaajiyay dhibkaas waa jiraa ee wadanka sharciga wuxuu sheegaya hadduu shan sano wadankan uu nin ruux ku noolaada inuu xaq u leeyahay inuu sharciga helo dad badan oo walaalaheen ah oo soomaali ka imaaday ee halkaa markaa imaadeen ganacsi ay ka furteen halkaa wadankii bay halkan ka degeen waxaa laga yaabaa inay qaxooti iyo waxaan ahay wadanka ay kusoo galeen sharcina ay haysan dee cunug halkan ku dhashay warqadihiisa cad yihiin waraaqda dhalashada halkan haysta iskoolka wax ka bartay ilaa iskoolka sare gaaray haddii la dhahaa waalidkaaga i d mu haysta eh ma laguma jaraayo macquul ma ah halkan uu ku dhashay macnaha waxaad kami waxay ka mid tahay hadduu halkan ku dhashay inuu wadankan uu kenyan uu yahay xaqna uu ku leeyahay waxyaalaha marka waxaa loo baahan yahay ma aha in uu macnaha un qofka la wareejiyo ninka xildhibaanka ah waxyaalaha ama soomaalida inuu ku taageero loo baahan yahay waxyaalaha noocaas waa in baarlamaanka la horgeeya oo macnaha la yidhaahaa dadkayga dhibkaan iyo dhibkaan iyo dhibkaan ay la kulmaan waa in wax laga bedelo ama wax la sameeya waxyaala qaar oon samayn doono oo halkan aanaan ka sheegi doonin ee wadankan sharciyaadka qaar ama booliiska ama committeega vetinka sameeya i d-ga marka la jaraayo ninka xildhibaanka ah gacan weynuu ka geystaa committeega oo sameeyaan i d-ga marka la jarayo vetinka ama ama dadka aada u dabagalka ku sameeyaan xildhibaanka wuxuu ku leeyahay xafiiskiisa dad ka socda mar qaar way fadhiistaan dee taana gacan badanaan ka geysan doonaa insha allah sida aan sheeganay dee wadanka horta soomaali haddii aan nahnay waa in loo ogaada wadankan anaga marti kuma nihin xaqaan u leenahay waa degannahay waxbaan ku baranaa waa ka ganacsanaa gobol dhan oo la yidhaah waqooyi bari aan kasoo jeedno oon kaleenahay dee qabiil kasta oo wadankan dega sida loola dhaqma unbaa noola dhaqma doona anaga haddii aan xildhibaan noqdo insha allah aad baad mahadsan tahay wuxuu su-aasha kale uu raacay waxay ahayd adiga daaqadaha ma xiran doontaa mise albaabka ma xiranaysa
su-aal aad waqtigan weynaya haye waa wax jira oo laakiin ruuxu xilka marka loo dhiiba dee dadka waa kala shaqsiyaad dee ani waxaan filayaa mar horeba waan magaaladan baan kusoo koray oo jididkan waa iska socdaa shaqsi ahaantaydana nin waxaan nahay bulshada aada ugu dhex jiro taa marka lay doorta ka dambe reerka mukunja ka jawaabi doono aad baad mahadsan tahay gabagabadaan soo gaarnay waqtiga ogeysa dhegeystayaashan ma siisiin karo waan ka xumay inkastoo arkaa dhegeystayaal aad u tira badan inay soo wacayaan laakiin hal dhegeystaan kugu daraya laakiin soddon ilbert si oo keliya kaga jawaabaysa aadanow walaa soo dhowo magacaaga السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام سؤال تفضل هذا وقتك انا هيا
نظر محمد هذا انتهى مغرب هيا
انت سوي البنك معك مشارع حد ما يا
مشارع حد تاع مشرع هذا تاجن وايا او كما كونجي حافظ سريع كتر سنتا السلام عليكم مغرب سوكو فضلا سؤال هذا ادنو لا شيء انت انت مغرب اها لا هرت رجل زي امر هذا كم كونجي هرت يوسف كم كونجي انت سوي هرت يعني
su-aashaada fadlan su-aashayga waxaa waay aha
mugunji ama som ama isbihii soomaali badanaa joogto haye
ama ethoobiyan ha ahaada ama soomali ha ka imaado ama kenyaan ha ahaado wadan kasta ka imaado soomaali waa soomaali magarad haye
soomaali oo dhammaana ma madayn doonaa mase dad oo dadka kala bixiyaa jira magarad haye
marka xildhibaankan waxaan dhihi lahay wadankaas dad badan baa kunool umad badan baa ku nool soomaali badan baa ku nool aha midabka soomaali ahaantii miyaad u madayn doonaa mase yacni tafarruq buu kala miyaad keeni doonaa aad umaasan tahay haye ninkaa jawaabta u gaabinayaa horta soomaalida waa runtii sax waaye kii etoobiya ka imaada kii oo soomaali ka imaada kuwa qurbaha ka imaadaan dee islii waa xaruntii layskugu imaado xildhibaan kamkunji inkastoo nahay waxaa noqon doonaa xildhibaan soomaaliyeed kii maraykanka joogay iyo kii etoobiya joogay iyo ee dee kii jowhar joogo halkaa imaadeen waxaan unba xildhibaan waa insha Aad iyo allah aad. Een, su- ee, qowlkaada ugu dambeysay hadalkaada ugu dambe fariintaad u diraysa dadka ku dhaqanka makuunji ee ku dhegeysanaya hadda raadiyaha u shidan Ee, koobaad horta idinka aad baan idinkugu mahadcelinaya aad baan idinkugu mahadcelinaya Mhm.
Ee, labaad ee, reerka makunji waxaan u sheegayaa ee, soomaalida soomaali markaan ahnay haddana qabaa'il badan iyo wax baan hoos usii aan usii gagalnaa Ee, horta ninka kartidiisa iyo macnaha wuxuu uu rabo inuu dadku u qabto in lagu doorto ee, aad baan ugu codsanayaa Ee, tan labaad ee, waxaan u sheegayaa ee, doorashada ee, dhowr bilooda naga xigta Een, soomaalidana badanaa waxaa lagu yaqaanaa maalinta doorashada een, nambarkooda aada looma arka Ee, hadda kamkunji ee, xisaabta oo marka la fiiriyay boqol iyo labaatan iyo dhowr kun ay ahayd Een, soomaalidana ee, garab weyn aan aan aan aan- aan- ama meel aad u sarreysa baan ugu jirnaa kamkunji laakiin doorashada sooma baxaan marka aad waxaan ugu dhiirigelin lahay horta inay aad ii taageeraan ee, fikradeyda iyo jidadka waan socon doonaa oo dadka waan la hadli doonaa inay aad iiga taageeraan aad baan ugu codsanayaa Ee, tan labaad ee, inay aad usoo baxaan oo codkooda la arkaa ee, xa- meel ay soomaali ku badan tahay in inay ta la ogaada ayadana aad baan ugu dhiirigelinayaa marka waana wax badanna ummadda ama shacabka halkan ku noolna waa- Aad iyo aad.
waa engeejgelin doonaa insha allah aad mahadsan tahay she- dhegeystayaal wuxuu ahaa aadan cabdiraxmaan oo sidoo kale musharax dhegeystayaal ka tagan kursiga kamakunji axmed isli ay ka tirsan tahay dhegeystayaal uu maasanya waqtigiisa juhdiga iyo dadaalka markaasi uu noo soo bixiyay Sa- saaka uuna siiyey sidoo kale arrimaha xaalada dalka oo aan ka wareysanay faahfaahinna fara badan oo inaga siiyey uu maasan yahay dhegeystayaal adigana waa maasan tahay sida quruxda badan aad u dhegeysanaysa star f gabagabadii barnaamijkan soo gaaray dhegeystayaal oo barnaamijka waxyaro keliya inaga soo hartay daqiiqadaha kadibna barnaamijka
hagaag ee, dhegeystayaal soo noqod wanaagsan ee, mar kale ee, halkaad nagala socotaan waa star f m codka gobolka waqooyi iyo beri waxaad soo dhegeysateen waa dhankaasi iyo ee, barnaamijka eh, dhegeystayaal ama hogaanka iyo wareysigaasi ayaad soo dhegeysateen mid ka mid ah siyaasiyiinta ee, iyo yuusuf bakat iminka ee, aanu dib ugu soo laabano ee, barnaamijka hogaanka ee, qeybihii ugu dambe ee barnaamijka ayaan dabcan u gudageli doonaa waxaanu sidoo kale eegi doonaa in markaasi amaba eegi doonaa waxyaabaha dhankaas iyo baraha bulshaha ama twitterka iyo a- arrimahaasi lagu hadalhayo ayaanu eegi doonaa eh, dhegeystayaal Eh, dabcan eh, wareysigaasi ah, siyaasadda ama xaaladda dalka ayaad kaga bogateen ama kusoo dhegeysteen iyadoon ogsoonahay maanta in madaxweynaha dalka mr huru kenyatta uu xarunta nyeri ee loo yaqaano sagana state lodge uu kulan kula yeelanayo ee siyaasiyiinta ama hogaamiyaasha kasoo jeeda ee gobolka bartamaha dalka amaba rift valley loo yaqaano halkaasi oo la sheegay in looga arinsanayo aayaha iyo sidoo kale ee waa halka ay u jihaysanayaan siyaasiyiinta kasoo jeeda halkaasi dhegeystayaal Ee, dabcan waana waxyaabaha ka midka ah in si aada maanta loogu hadalhayo ee, dhankaasi iyo baraha bulshada ee xitaa lagu hadalhayaa ee, waxaa lasoo qaadanaya in ee, baabuurta iyo sidoo kale wadooyinka gala halkaasi ee si aada saxmad looga dareemaya iyo weliba jaam waxaan leeyahay halkaasi baabuurta ayaa ee, buux dhaafiyey sidoo kalena ee, waxaa halkaasi ka muuqda ammaanka sidoo kale si aada loo adkeeyay aan leeyahay halkaasina waxaa ka muuqda ee, sidoo kale ee, saraakiisha ah, booliska oo iyagu ammaanka sugaya ah, dhegeystayaal Ee, si guud ee, maanta arrimahaasi ayaa isha lagu hayaa dhankaasi iyo baraha bulshadana ee, si aada ayaa loogu hadalhayaa waxaana laleeyahay sagana declaration waa maanta ereyga ama hadallada amaba waxa maanta meeshaasi looga dhawaaqi doono ayaan leeyahay ee, dhegeystayaal waa sagana declaration waanu sidoo kale dadka intooda badan isha ku hayaan ee, waxaa kasoo baxana ee, la eegi doonaa Ee, yuusufow waxaa jirta sheekadan ee, waa nin u dhashay dalka ee, india ninkan waxaa leeyahay da-diisu waa afartan iyo shan sano jir forty five years ayuu jiraa waxaa uu guursaday ama uu qiyaamay lixdan haween ah oo uu guursaday muddo labaatan sano ah labaatan sana lixdan habeen sixty dumar ah oo dumar ah ayuu Aha.
guursaday muddo labaatan sano ah afartan iyo shan sano ayuu jiraa marka een, markuu guursanayay Mhm.
muu kala qiyaanaya mise yuusufow eh, ninkan arrimo layaable ayuu sameynayay aha, Eh, wuxuu sameynayay marka ugu hore mhm, marka u hore wuxuu sameynayaa layidhi n magaca ayuu bedelanayay oo aqoonsiyo fara badan ayuu la kala yimaaday muscab adaa jee ka wadataa Ha.
intuu ninkan een, magacyada uu kala bedelin ma- dadkaas dhan mahal degaan bay ku wada sugnaayeen gabdhaha lixdan kale ninka wuxuu ku nool yahay dalka india Mhm.
dalka india markuu ku nool yahay gobollo kala duwan india waa dal weyn Mhm.
gobolada kala duwan ee dalka ayuu ku wareegsanayaa marka wuxuu wataa tu walbaba magac ayuu ula tegayaa wuxuu soo hagaajsanayaa dhalasho feeg ah wuxuu soo hagaajsanayaa kaarar feeg ah ma fahmaysaa marka wuxuu dadayayaa alla haddana inta badan wuxuu raadiyaa een, haweenka iyagu dhalmo baxay ama eh
si aysan carru u dhalin haa Aha.
eh, yusufow Aha.
si wanaagsan eh, codka ayaa kaa xiranayaan filaa ku maqlayn Aha.
Eh, waxaa ku dhi- waxaa ku dhahay wuxuu raadsadaa haweenka iyagu dhalmo baxay Eh.
sidoo kale waxa uu raadsadaa eh, haweenka iyaguna shaqeeya sidoo kale wuxuu raadsadaa haweenka eh, iyaguna sidoo kale waxaa leeyahay eh, lacagta qaba kumaalqabeenta ah maalqabeenta ah Ah.
calaa iyo xaal suxul suxul suxulka saal baruur miyaa soo wada adiyaa yusuf calaa iyo xaal ninka waxaa leeyahay Eh.
wuxuu guursaday Eh.
lixdan haween ah Eh.
marka tii konton iyo sagaalaad ayaa qabatay dhakab dhakab waa lagu dhigay ninkii haddii la baaritaan la sameeye ninka lix konton iyo sagaal kale maxay tii u dambeysay ay ku qabatay u dambeysay maxay ku aragtay ay ku qabatay ti wa- wa- dabcan waa la fahmay ninkii waa la fahmay in eh, waa iska garan kartaa hadde nin lixdan a- a- xaas ay u joogaan Mhm.
miyaa la fahmi waynaya marka dhammaan ma wada qaamisa waa wada furaaye yuusuf wuu wada qabay laakiin wuu isku maray Aha.
laakiin barna wuu furayay barna markaasay u joogeen marka wax carur ay u dhaleenna carruur waa inta badan waxaa ku leeyahay carruur eh, lama sheegin inta carruur eh carruur rasmi ah laakiin inta badan wuxuu raadsanayay haweenka dhalma baxeen Ha, isugu iyo kuwa maaragtay hantida leh hantida leh Aad iyo iyo kuwa shaqeeyaan Ah.
isaga mar maalinba wuxuu ku leeyahay magac horlow wuu soo hagaajsanayaa Aha.
kadib wuxuu leeyahay howl ayaan ka shaqeeya ama magac amaba howl horle ayuu leeyahay waan ka Mm, aad iyo aad.
shaqeeya shaqo eh, eh, aan jirin ayuu sheeganaya oo dabcan gabdhaha ay aad u xiiseeyeen mararka qaar ama dumarka Waa fahmi kartaa hadda Mhm, Yusuf aad iyo howlahaas waa ku dheereesahay Aha.
marka arrinta si Yusuf arrin aad iyo aad u xiiso badan horta ninka horta een, qorshuu lahaa ha
isagoo qorshihiisa ka gungaarin mise ka- eh, ka- oo ka ramaynin Mhm.
baa gabar qabatay okay haddii la dhihi jiray or dumarka sirtooda ma la gaaro Mhm.
maxaa ninka sirtiisa loo gaari waaya lixdan markuu maraya markiisa Okay.
labo maraya maxaa loo qaban waaya markuu saddex maraya maxaa loo qaban waaya yusuf a- arrinta arrintan micnaha la isku haysto waxaa waaye Mhm.
horta muddo labaatan sano isaasi sameynay Aha.
haddaa marka aada dhivaagaraysid lixdan haween labaatan sano Mhm.
m- micnaha waxaa waye sanadkiiba saddex oo kale Aha.
inuu guursanayay aad iyo aad ha guursadee waxaa leeyahay ninkan ujeedadiisa hal ay ahayd Mhm.
meeshuu ka fikiraya ma garanaysaa Mhm.
dalka india gabdhaha ayaa bixiya
Meher.
gabaatiga Mhm.
isaga lixdan haween ah oo lagu dhuftay min aan iska dhahna xitaa laba boqol oo dollar ama saddex boqol oo dollar lacag fiican ay usoo bixaysaa ninka asagaa la silaaya asaa la siinaya haye waxa uu dhimanaya ase wax kale maahan yusuf lacagtaas u arunaya Lacagtaas uu marka waa nin aruursanaya eh, daqli arunaya daqli aruna ku jiro ha markii la weydiiyey su-aashii boolisku ay soo qabteen Mhm.
la weydiiyey niyo arrintan maxaa kugu kalifay la dhahay Mhm.
hadde aniga waan taajir u dhahay Mhm.
weli waa ay qabateen muyi Aha.
laba boqol baan gaarsiin lahaa aad iyo- waa dabcan waa nin hanti u socda dumarkana marka rabi inuu khiyaano Aha.
laakiin gabar baa marka fahantay qabatay.
gabar ayaa fahantay Aha.
iminkana Musab- dee waa la xiray muscab sheeke taas ayaa jirta Aha.
laakiin eh, sarbeeb baan ka dhigayaa inkastoo sarbeebtii aan qayle ay ka imaatay eh, waxyaalo fara badan ay ka imaadeen Aye.
Een, dadka waxaa lay arrimo culus baa madaxa u gelinaysaa een, sheekooyin fara badan Een, muscab gabar baa gabar een, hooyo gabar iyo hooyaha hal meel ku wada noolaayeen Mhm.
marka gabadhii way baxday markay baxday so in badan showmaamada way arkaysa meela hadlaynin Mhm.
gabadhi way baxdaa way soo gashaa way baxdaa way soo gashaa maalinta waxaa laga yaabaa intaasu mar inay guriga soo gashaa sii baxda intaasu mar maamadu dhan way arkaysaa gabadh inay baxayso maamada markaysa u fiirso gabadhan maxay dhaha socod badan ma waxar isku risba haye gabadhan waxar tuugad miyaa ay dhahan waa waxar tugad miyaa socod badana
Aye.
gabadhan aa socod badnida way dhahda ma waxar isku risad baa tahay ha
waxar tuge Ha.
maa tahay Aha.
bal arintaa hooyadaas wixii ula jeeday ula waday Mhm.
maxay gabadheeda ay hadalka u tiri maxay ula jeeday maxayna ugu tilmaamtay waxar tuuga tuuga ah Een, maxaad ku adig maxay maxaad ku sifeynaysaa sifeynayd yusuf horta een, wa- maxa- waxaa waye mataqaanaa Mhm.
waddo kale ayaa ii soo martay Aha.
bitting the bush wixii lahay Aha.
ayaa ii sameynaysaa mise hal dhegeysaan ka hormariya maya dhegeystayaal eh, uma furno fursad
ay ay wada ay.
horta daqiiqado kooban aynu harsan Aye.
Eh, dhegeystayaasha waqti uma helino Aha.
laakiinse Aha.
wixii dhegeystayaasha ay anaga aan ugu sameyn jirta walow ani aan ka gaar ahaa Aha.
ayaa haddana aniga maanta ila imaatay aadiya Een, horta sheekooyinkaa sarbeebta marka hore aan ku hormaray anaga meeshaan u fikirno aadiya iyo waxyaabaha adi aad noola imaato Een, isma lahan aadiya adigu waa la socotaa dad badan ayaa kusoo weydiiya Aha.
wallahi anigana dad badan ayaa isoo weydiiya aadiya sheekooyinka yusuf uu inoo soo gudbinayay Aha.
waan fahmi waynee Aha.
bal sheekadaas iyo sheekadaas miday noqoto Aha.
inoo soo sheeg ayaa laleeyahay mid micnaha maalinba mid ayaa laleeyahay inoo soo sheeg Aad iyo aad.
anigana yusuf waxba ima sheegayo Sax.
sida dhegeystayaasha ay uga qatan yihiin Waa loo qatan ayaa tahay.
uga qatanaya hadday ka tegayso laba sheeko ii sheeg yusuf laba ki- laba shay anaan kuu sheegay jawaabtooda Ah.
oo keliya ilaa oo hadda haysta keliya ayaan hayaa laakiin adiga si- labadaas shay aad sidaa maskaxda kaaga jirta si aanan kuu sheegay way kala ahaayeen dee cadaalad darre Dab- weyn waaye dabtaasna ay ahayd dabtaas ayay tahay s- muscab wallahi Mhm.
waan ku dhaaranaa been Ha.
maaha sida adiga aan kuugu sheegay inaan dabcan labadaas aan kuugu sheegay Mhm.
dad walba qof walbana uma sheego Mhm.
ma fahantay Si wanaagsan.
xitaa dhegeystayaasha way garanayaan qaar hadda isoo wacayaan way garanayaan inaan usan u sheegin Ha.
Ana arri- arrimaha ma galo mana sheego Haye.
adiga soo dadaal dadaalkaada la imaw la soo kuf hadda in qofka markuu inta uu sii fikirayo uu s- maskaxda kasii shaqeynayo Mhm.
maskaxda way sii shaqeynaysaa Sax.
sidoo kalena fikrad badan buu qofka la imaanaya xitaa wuxuu noqon karaa xitaa qof reerkiisa maamuli maamuli karo Mhm.
marka haddii xitaa reerka uu kaa yar aad u muuqato inaad maamuli karin waxaa la fara badan isku day inaad ka jawaabi karto Eh, dabcan waxyaabaha maskaxda marka lagu waxa- weyneeyo mar- haa, marka lagu maskaxda way ku ballaariyo.
weynaanaysaa marka waxay noqonaysaa qof maskaxdiisa ballaaran fikiri karo maskaxna oo la Meel imaan dheer karo wax ka eegi reerkiisa karo.
caruurtiisa oo la imaan karo laakiin haddaa nin maskaxda biyo uga jirta ay tahay haddii gabadha kaa tilaabsanaysa xi- laga yaaba wix aniga aan sheegin gabadha ayada la fikirayso gabadha aa qabtana inay kaa fikir fiicnaan karto Si waa ina wanaagsan.
dhacdo mararka qaar marka taasaa jirta marka hadda gabadha maxay ula jeeda yusuf sheekada oo dhammeynay intay usoo celinaysaa may waxaa ula je- may waxaan rabay waxartuuga ah aad iyo aad maxay ula jeedaa Aha.
dabcan aniga horta een, markaan horta aan xoolaha iyo arrimaha xoolaha aan gudagalo yusufow ee, maxaa la waxartuuga ah horta waxaan filayaa inay tahay waxarta oo horta een, xoolaha laba u kala baxaan ee, midna waxaa lagu dhaqaa kuwana waxaa lagu dhaqaa baadiyaha kuwana magaalada Ee, marka kuwan oo meelahan tuulooyinka magaalooyinka jooga ee qashimaha cuno cambada waxyaalaha la midka la siiyo iyo cuntada kuwaasi ayaa badi la- ee, saas si loo isticmaalaa saan filayo marka anigu waxay la tahay een, yusuf in arrintaasi oo la jeedo yacni ee, musgal ayaa tahay oo meelagalkaada oo meel walba ayaa aad gelaysaa meel walba ayaa wax ka eegaysaa inay ula jeeday ayaan eh, filayaa eh, yusufow Eh, marka eh, dabcan sheekada ma aqaano dee adigu sarbeeb markaad dhahdane arrintaa waa ogahay meesha aan u jeedno ma uyi meel kale ayaad ka wadaa Eh.
marka aniga saas hadda aan kuu sheegay Mhm.
oo ah waxay ula jeedaa musgalkaada ayaa badan meel meel walba ayaa madaxa la gashaa Aha.
ilan xoolaha kuwa la leeyahay sidaas waa fahmi kartaa isoo Saxow.
Eh, Waa yaruu kaada.
Haye.
khadka telefoonka ku jirta star fm hallow may maqlaysaa codkaas naf geli yaaqe waa tahay qof aan ku dhahaya fursadna si haddana waxa, een, aaladii u dhegeysanaya muscab Ayaa yuu u isku dhow.
dheeranaya Mhm.
marka way adkaynaysaa marka gabadha maxaa loola jeeday waa xal iskoris sheekada waan ka jawaabay Yusuf.
muscabow muscab Haa.
dhegeyso Mhm.
gabadhan socod badana fiiri gabadhan socod badana ma waxar tuuga ma ahaa waxar tuugaa dee waa musgal meel walba fiiri Eh.
sheekaan kuu sheegay Aye.
xoolaha markii laba meelaa lagu kala dhaqayaa Aha.
kuwana cooskaasay daaqaan baadiyahay jiraan Aye.
kuwana magaaladay joogaan Aha.
kuwa magaalada joogaan ee waxyaabahan wasaqda iyo qashimaha cuno Aha.
ayaa badi waxaa la dhahaa waxara maxaa la dhahaa waxaas camal tuugi waxaas la dhahaa muscab ee se saddex shay waan ku sheekadaan ku jilcinaya saddex shay aan kugu gabadhan waa bini aadam waxaad waxartan fiiri waxartan waa xoola haa tuuga waa ficil aan wanaagsanayn saddex shay ayaa maamada ka sheegtay Mhm.
saddex ficil baa marka sheegtay maamada Mhm.
saddexda ficil gabadha sumcadeeda way dhibaysaa kow tuuganimada way ka xunta way kasii daran tahay waxarna xawayaan baa lagu tilmaamay haye marka wax bay ula jeeday hooyada ayadaa wax ula jeeday gabadheeda gabadhan socod badana ma waxar tuugaa ma waxar iskurisba weliba ayada scoris laakiin inkastoo aniga tuuga aan leenahay inkastoo sax ay tahay laakiin scoris miya sumaarka waxaa raha scoris mise idaha scoriska ah Eh, mararka qaar eh, sufriyada dabka saaran bay madaxa laga yaaba inay ku furaan amase ku gediyaan si wixii u daabto ay u cunaan
haye haye Mhm.
haye sheekada soo googooyeyso noo soo xirmi saaxiib.
sheekada Masaal- soo Haye.
naga jawaab dee eh, yuusuf waxaan hanugu celcelinaya waa kan dhegeysanaa ku haya marka waalaikum salaam
waa xaaji gaadan oo joogo dhugasha soo dhawaaw
kolley fikradaas waxaan u malaynahay inay tahay gabadha imaamada waxay ka wadaa Aha.
n xoogaas socodkeedana ay qoontatay oo maaragtay inay arrimo xun samayn hayso ama maaragtay ay shukaanka tega hayso Aye.
arrintaa marka sarbeeb ahaan bay ka wada maahini ka xayawaan ahaan oguma ay maaragtay kama ay wadin haye laakiin gabadha waxay u qaaday in ay liidayso hooyadeed dabcan hooyadii waxay u qaaday in hooyadii ay gabadheeda ay liidayso dabcan waxay u qaaday in la liidayo gabadha shay rabta- shay rabtaa u qaatay laakiin maamada warkay waxay ka wadaa Aha.
arrimahan kaleete gabadhan amay maaragtay maamul xumo iyo nidaam xumo amay wadataa aad waad maasantahay saaxiib muscab noo soo xir
waa intaa soo xiran Aha.
Eh, maxay ka macnaysan tahay Aad muscab waxar tuuga ah een, qof walba waxaa laga barta moogta haya
qofka wixii laga barto waxaa laga barto waxaa inaa waxba jawaabin miya ani waxii laga bartay jawaab inaan siin dadka Haye.
laakiin qof walba uu garan maanta waxaan fahamka maahan fahamka ma aha laakiin qof walba uu fahamsan yahay sheekada hooyada waa wax dhaca waa wax qof walba uu garanayo waxaa loola jeeday weliba meel tuule ay ka dhacday
yuusuf waa is adkeeyey qof ayaan usoo adeegsan doonaa way maadsan yihiin dhegeystayaasha Ya, qofka dhammaantood waaka qofka isu adeegsanaysa meeshaad Muscab.
daciif- meeshaad daciif ka taanaa garanaya
Qof-
meeshaad daciif ka tahay anaa og dhegeystayaashana dhegeystayaasha iyagana ha iga sugaan aad jawaabtaas iyo aad.
anaa nooga soo Een, qaadayso Muscab, een, anina waa meel oo keliya aan daciif ka ahay Haye.
Een, midna waa dhanka hooyaday aye Waa garan. mid mid kalena Eh.
oo Haye, haye.
midda kalena ma sheegaya haye okay waa kaa middaas waa midaan ku adeegsanayo Waa dhegeystayaasha way dawada- mahadsan yihiin hogaanka muscab iyo bakada eedintaa deynaa dhegeystayaal berito aan dib u kulmi doonaa barnaamijka madasha ee afoodda inagu soo haya